ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhi tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti caan wanaagsan idaacadii star f m codka gobolka woybaa kusoo dhawaada dhegeysan xubinta wargeysada xeeraha kala duwan ee qoraan halkan si toosa dhegeystayaal adagala socotaa maalin walba markii laga reebo sabtidii xadda halkan saaka wargeysada gacanteeda ku jira wargeysada kale ah daily nation oo sidoo kale the standard waxyaalaha ciwaanada bogag hore kaga qoranayaan dhegeystayaasha u faahfaahinaa una jilcinaa kadibna qeybaha dambe dhegeystayaasha u siiya fursada siday kusoo kaakicin kuwa birsteen iyo maqalka idaacadda dhegeystayaal yuusuf bagad ayaa laba xulibin xubinta wargeysada inay la socsiiyaan dhegeystayaal saaka wargeyska hore gacanteeda ku jira aan soo qabto waxaa iminkan wargeyska uu saaka halkan ka qoraya dhegeystayaal kadib markii maxkamadda sida burbugiisa tobnaad saaka halkan kaga qoray wuxuu leeyahay wacaida beeraleyda ayay hadda dib usoo nifisayaan ama sidoo kale neefsanayaan ama neeftooda banaanka uga soo baxaysa waa halka ciwaanku wargeyska kaga dhigay uu leeyahay kadib markii maxkamadda dalka ay sheegtay tilmaamtay in dabcan waa in dabcan aan la soo gelin karin sidoo kalena degadaha lagu xayiro geleyda g m o oo in badan qayli iyo hadalhayn fara badan ay ka taagneed dhegeystayaal tani ayaa sheegtay in sidoo kale taxadarkeeda iyo sidoo kale hadalhaynteeda faraha badan ee wadanka ay aada uga hadlayso ama looga hadlayo iyadoo dib loo fiirinayo dhegeystayaal qaabka ay markaasi faahfaahin oga bixisay mise qaabka waa hay-adaha markaasi qaramada midoobey caafimaadka iyo sidoo kale shaybaarada caalamiga ee shaybaarada dalka ayaa sidoo kale dignin markaasi kasoo saaray in khatarteeda ay g m o ay leedahay taasi keeni kartana in ay markaasi dib aan waa dabcan in la hakiyo sida maxkamadda ku amrayso tani ayaa hadalhayn ka taagneed kadib markii qaar ka mid a xildhibaanada ka tirsan dhinacyada kala duwan ee azimiyo iyo sidoo kale kenya kwanza ay isku raaceen in sidoo kale marre aysan taageeraynin sidoo kalena ay raalli ka ahayn in geleydaas ay soo gasho dalka taasoo lagu sheegay in khataradeeda iyo badqabkeeda caafimaad aysan wanaagsaneyn waxaa sidoo kale sheegay waqtiyadan hadda roobabka waddanka ka daayeen in dadka barileyda aada ugu xisaabtamayaan in ay soo gurtaan ama ay usoo go-do geleydooda kadibna ay soo geliyaan iyadoo horaan ay dowladda xukuumadda ruuto uga ballan qaaday in dadka markaas laga qaadan doono geleyda ee dowladda ay ka qaadan doonto markay usoo godo sidoo kalena lasii bacrimintii lacaga qeyban jaban ay ku iibsanayeen hadda taasoo sheegay haddii geleydaasi tobanka milyan oo baks ama tobanka milyan oo jawaan ay soo geli lahayd dhegeystayaal ay suuqa ama suuq xiran uu ku dhici lahaa kuwa beeraleyda dalka taasi ayaa hadda waxaasoo ka fog ama xaqiiqada laleeyahay ka fog inay tahay mid dhibaato caqabadeeda leedahay dhegeystayaal waxaana sida wargeyska dhegeystayaal iminkan meesha looga turay kiiska lintuuriyo sidoo kale kuuriya oo ka ah wasiirka beeraha iyo wasiirka ganacsiga ayaa arrintan aada markaasi loogu hadalhayay kadib markii wasiirka ganacsiga uu sheegay moses kuuriya in galeyda ay dhex dhibaato aysan qabin dhimashadeeda mar hore haddaad dhima rabtay ee ku qoran lalu leeyahay mise aysan ku ahayn waxba aysan kugu soo kordhinayn dhimashadeeda dabcan galeyda taasi oo in badan looga digay dowladda inaysan dabcan ku degdegin howlaha waxyaalaha dhibaatada badqabka caafimaad ku keeni karto dadka shacabka boga tobnaad wargeyska saaka faahfaahin qabaya ayaa ka qoraya dhegeysan inkastoo laakiin maxkamadda ay sheegtay dabcan in ah dabcan breeg la qaadanayo mise la hakinayo dhegeystayaal oo san la soo gelin karin suuqyada halkay talana lagu xayiray dhegeystayaal wargeyska bogiisa halkan saaka bogiisa tobnaad wuxuu faahfaahin kaga bixinaa iyadoo dabcan wasiirka oo raalli haada waa madaxweynaha dalka william samoy ruuto iyo sidoo kale madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale waxaa halkan markaasi ku kulmay madaxweynaha burundi evariste yandeshime waa evariste indayeshemiye waxaa markaasi ku kulmayaan kana hadlayaan xaaladda guud ee bariga afrika waxaana ka hadlaan dhibaatadii xaaladaha iskudhacyada markaasi ka taagan easter democratic republic of congo d r c taasoo hadda ciidamada markaasi waa ciidamada nabad sugidda ee bariga africa ay hadda howlgolada waa howlgollo ay ka wadaan dhanka d r c kuwaasoo lala dagaalamay m twenty three waxaana sidoo kale kulamadaasi kaga soo qeybgalay madaxda markaasi ka kala socoto bariga africa sida paul kigame iyo sidoo kale raallihada waxaa kasoo qeybgalay waa paul kigame kaga soo qeybgalay samiha suluhu iyo sidoo kale madaxweynaha uganda iyo tanzania samiha suluhu iyo sidoo kale nyeri museveni kuwaasoo kaga hadlaya xaqiiqada iyo sidoo kale waxaa iminka looga baahan yahay kaga go-an sida bariga africa xasilooni dib markaas loogu soo celin lahaa waxaa tani ay sidoo kale kaga hadleen xaqiiqada furitaanka daafurka ee saddexaad ee nairobi ee arrimaha nabad sugidda iyo sidoo kale hirgelinta waxaana isu sheegeen dhammaan in ay sidoo kale amniga ay sugi doonaan ciidamada qaramada ciidamada qalabka sida dhammaan kenya uganda tanzania iyo sidoo kale rwanda burundi iyo koonfurta sudan ay markaas iskaga kaashan doonaan sidii nabad su-aada halkaas looga sameyn lahaa waxay tani markaas ka shaqeynayaan isma horumarka iyo weliba isxilqaanka iyo weliba sida markaas gacanka waaraala gacan uga geysan lahayeen geeska waa gobolka taasoo ay markaasi hadda dhadhaxaadin uu markaasi ka wada madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta kulan ay markaasi shalay qaateen madaxdan ayaa kaga hadleen diradana ku saareen arrimaha dabcan isku keeni karto heshiisyada oo sii socon doonto iskudayada inay markaasi sii ballaarato iyadoo markaasi qeyb ka marneyn siyaasadda ama protocol process oo markaasi lagu wadi karo ama garab ama ay garab socon karto sidii xal loogu gaari lahaa dhegeystayaal waxaad ay sheegayaan in la doonayo in m t tre hogaamiyaashooda markaasi loola kulmo sidoo kalena ama hubdhegis lagu sameeyo ama xabajoojin ama dhibaatada culeysada ay halka ay ka dagaalamayaan ay ka yeerayaan sida ilaa markaasi laga gaaray caqabadaha iyo xaaladaha markaasi wadankaasi d r c ka taagan iyadoo markaas ay bilaabatay dhegeystayaal imtixaanada qaran ee iskuullada hoose dhexe k c b iyo sidoo kale k p s waa k p c e a waxaa markaas la sheegaya in hadda waxyaala markaas aad u yar ama waxaa loo yaqaano dhegeysta logistic issues in markaas lasoo kala tebay dhegeystayaal kadib imtixaanada shil warqadaha markaas imtixaanada iyadoo markaas lagu kala gey qaar markaasi doomo turhemba ringitigi mfongano iyo sidoo kale kibunguni island oo markaasi ku taala lake victoria halka sidoo kale helikobtero sidoo kale dabcan helikobterada ciidamada waa helikobterada ciidamada difaaca ama kuwa booliiska dhegeystayaal loo adeegsanaya meelaha markaasi fogfog dhegeystayaal oo loogu daabulaya sida tana river county iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari ayaa markaas la sheegaya in laamu markaasi sideed waa sideed iyo labaatan arday ah oo markaasi fasalka waa fasalka markaasi grade six loo yaqaana dhegeystayaal dabcan ayaga lagu soo qaaday goobtii waxbarashada ay ku sugnaayeen kadib markii halkaasi dhibaato dabcan ay ka taagneed qeybta markaasi waa dabcan weerara matera browns loo yaqaana dhegeystayaal laga soo qaaday waa dabcan dabqa meesha waa boni forest iyadoo halkaas iskuulka ku yaala caruurtaas laga soo qaaday laguna soo qaaday dabcan waa diyaaradda militariga kadibna la keenay iskuul halkaas ku yaalo ama xerada markaasi kambiga si halkaas oga sameeyaan ilaa ay ka koobnay sideed labaatan grade six loo yaqaana dhegeystayaal waana iskuulka vaza secondary school waxaana markaasi ay caruurta u fariisanayaan ama ay u fariisanayaan imtixaanka iyadoo aada loo sugaya ammaanka sidoo kale loo sugaya dabcan aad waa kormeerayaal caalami dabcan oo kormeerayaal guud ahaan dhammaan lagu sameynaya imtixaanada sida wax u socdaan iyadoo hadda markaas lasoo tebin wax dhibaato ah inkastoo laakiin dibdhac yar lasoo tebiyey kuwaas markaas ay sheegeen in waxda u qabisa imtixaanaadka ay xaliyeen taasoo hadda markaas laga doonay waalidiinta iyo macalimiinta sidoo kale inay ka taxadaraan arrimaha qashka iyo sidoo kale waxisdabamarinta kuwaasoo la sheegay hadda in markaas kaalinteeda doorkeeda laga qaadayo waxaana markaas ay soo saartay digniino waxda markaas qaran imtixaanada ee nek ciddii lagu arko in markaas laga fariisin doono sidoo kalena imtixaan uusan sameyn doonin sidoo kale lagu ganaaxi karo lacag ilaa iyo laba milyan sida warbixinta markaas ay sheegayaan taase hadda looga digaya inay ka digtoonaadaan wargeyska heesaaka faahfaahin qoraya iyadoo madaxweynaha markaasi iminkan aad ay u sagayaan saaxiibo fara badan la soo ololeeya saaxiibo mara badan oo markaasi siyaasadda qaabkood markaasi kaga soo dhacay dabcan hadda ee markaasi gembar gaaban loogu fariya madaxweynaha waxaa leeyahay ilaa iyo shan kun oo markaasi saaxiibadiisa ah sidoo kale lasoo halgamay ayaa hadda sidoo kale sugayan shaqooyin inuu kala duwansiiyo iyadoo kow iyo konton markaasi xoogayaasha joogtada ah ee permanent secretary kuwa loo yaqaano iminka lasoo kala xulay ayaa shakhsiyaad qaar haddasan ku jirin waxaa ka mid ah former senator clofas malala oo markaas u tartamay kakameega gabanaha sidoo kale ku guuldaraysay ayaa hadda markaasi isagana doonaya in xil loo magacaabo sidoo kale waxaa ka mid ah former m b margaret wanjiru gabadha markaasi starehe waxaa sidoo kale ka mid ah gabanihii hore countiga nairobi mike mbufi sonko waxaa sidoo kale ka mid ah former governor okoth obado dhankaasi migori sidoo kale waxaa ka mid ah waa former m b chris wamalwa waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal fad dabcan waa senator millicent omanga oo nairobi markaas iyadana ka ah si magacaabisa senator dhegeystayaal former m b briti wangui ingiriishi dhankaasi kenyaga u tartantay dhegeystayaal iyo sidoo kale former c s rashid echesa ayaa ka mid a shakhsiyaadka hadda markaasi soogayaan hadda oo markaas laga doonaya madaxweynaha qaabku ku qancin karo qaabsiyaasideedkiisa ee saaxiibada isagoo markaasan doonayn in dhibaato dabcan aysan soo gaarin shakhsiyaadkaasi sidoo kalena ku xaliya qaab siyaasadaysan ayaa hadda markaasi la taala caqabadooyin qaab shaqaalaysiin ah tan ayaa waqti dheer markaasi ku qaadatay saaxiibo fara badan oo markaasi hadda markaasi loo laayahay qaarna markaasi lasoo kala xulay ama loosoo xulay diiwaanka kusoo jiraan ee xogayaasha joogtada ayaa hadda markaasi qaar markaasi neefsi ka soo baday halka qaarna weli neefta ay ku dhegantahay leeyahay oo hadda markaas la sugaya bal nidaamka kale ay ku xigto ooma fursadaha markaas waaweyn ee kala duwan ee dowladda markaas ama xukuumaddiisa ka siin doonto shakhsiyaadka hadda markaas lasoo sheegay iyagoo sidoo kale aad u tiro badan yihiin sida wargeyska boggiisa toddobaadsaadka u faahfaahin kaga bixinayo wargeyska ayaa sidoo kale wuxuu kaga hadlayaa qaabka nidaamka la doonayo inuu saaxiibadan markaasi ugu habboon uu dabcan uu kaga jaahil dabcan uu ku xasiliyo xaaladahooda si ay siyaasad xumi aysan ugu dhicin mustaqbalkiisa siyaasadeed dhigisa sida warbixintu halkan qoreeyo weli idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal idaacadda star f m ibar toddoba ibar laba saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar hal ibar shan hal ibar shan saaxib yaal dhammaantiin subakad bal iminkan wargeeska qaybta kale wuxuu halkan wargeeska dhegeystaal kaga qoraya iyadoo kadib madaxa azimiyo loomoja raila odinga uu sheegay sidoo kale kulamo uu la qaatay qaar ka mida xildhibaanada ay markaasi ku sheegay in markaasi demonstration ama dibadbax markaasi la samayn doono iyadoo markaasi laga doonaya in xukuumadda ruto oo markaas waa xukuumadda ruto oo cagajugleyn dhibaato markaas ka haya dhegeystayaal qaar markaas shakhsiyaad ka tirsanaa guddiga doorashooyinka xududaha i b c kuwaasoo kasoo hormaday jaglacg ama kasoo hormaday waxda markaas baarlamaanka u qaabilsan dhibaatooyinka dhegeystayaal si ay xaaladda markaas dib loogu eego hadda ayaa markaas la sheegaya in ama ruto waa dabcan xukuumadda ruto ama william ruto la sheegaya in xukuumaddiisa ama shakhsiyaad markaasi ka socdo ma ka tirsan kenya kwanza ay doonayaan inay hilfaan markaas u qaadaan shakhsiyaadkii markaasi ka tirsanaa sidoo kalena horstaagay doorashadii ama natiijadii ku dhabaaqista doorashada dhegeystayaal waana waxay kala ahaayeen sida warbixinta ay qorayso halkan juliana jarera ayaa markaas hogaaminaysay iyadoo markaasi kula hadashay warbaahinta mar ay ku sugneed hoteelka serena hotel laakiin shakhsiyaadkan ayaa hadda dabcan waqtiga dabcan waxay markaasi la kulmeen wax laga weydiiyey arrimaha iyo xaaladaha markaasi ku qasbay iyo waxaa fududeeyey iyo weliba sida markaas u kala jabeen hadda ayay markaasi sheegayaan in ay sidoo kale tani aysan noqon doonin oo sida markaasi qareenkuu sheegayo tani inaysan ahayn guddiga markaasi dhammaystiran oo markaas dhinta ka shaqeyn kara in dhayska ama waa miiska arrintan looga xaajoonayo in markaasi komishinada looga yeeray dhegeystayaal oo markaas wax laga weydiiyo dabcan qareenada ayaa hadda markaas difaacayaan sidoo kalena ku tilmaamayaan in ay tahay xukuumadda ay markaas arrintan ay faraha kula jirto ay ka aqsato ama beri ka noqoto dhegeystayaal waxaana ay markaas sheegayaan in komitida hadda markaas ay doonayaan in dabcan ay soo jeedinayaan ama ay soo jeedinayaan soo jeeditaan markaas ah dabcan loo qoray warqado ee markaasi craag national assembly mr samuel njoroge oo markaasi lagu hakinayo arrintan iyadoo sidoo kale uu sheegana in marnaba aan laga aqbali doonin in argoosi wadanka lagu wado sida markaasi raila omolo udinga dhegeysta la doonayo hadda ayaa markaasi laga doonaya bal statementka iyo waxa markaasi la gudboon qaab maxkamadeedka ama qaab markaasi loogu xukmin doono shakhsiyaadkan dhegeystayaal wargeyska boggiisa lixaad ayaa saaka faahfaahin halkan ka qoraya dhegeystayaal idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin subax wanaagsan aroori suban saaxibada qaadka telefoonada ku jiraan iminkaasina balse kusoo kaakeen kuwaa beristaan ama kuwaa beriisteen laiskaga warqabaa laiskaga dabcan deegaanka tuulada qaryada meeshaad ku sugan tahay dhegeystayaal maxaa deegaanka saaka ka cusub maxaa ka hadal haysaa dariska ma iska war haysaan saaka in dad qaar ay dabka shiteen mise laiskama warhayo bal qadka telefoonkan siiya saaxiibka u hore saaka barnaamijka ama subax wanaagsan noo daafuraya soo dhow walaalan ku salaamaya waa ku salaamaya subax wanaagsan w fiican walaal magacaagii xasuusi
sahal baa lahay sahal soo dhow
waxaan joogaa magaalada faanuune waa si fiican abubakar miya ahey
waa fiican waa rabna arigana barquu ku maqan yahay aad iyo aad
waa rabna nabad baa sheegana si kaloo sir fiican maasha allah shukran saaxib ariga barquu ku maqan yuu leeyahay saaxiibkaasi walaal soo dhow magacaaga
yuusuf waa ku salaama walaalkay macan shukran saaxib magacaaga
walaalkay waa cabdiqaasim cabdi cadi masaajida maaragtay gaar ahaan xaafadda bilaq saaka xaafadda bilaq ka waran
walaalow wax aan ka warramo ma laha community wajeera codsaday star f m waa codsaday idaacadoo idil waa codsaday wax ii imaado waan waay maxaad codsatay ariga yaraaye saaki meeshaanu iska yeelaa baktigiisaya wax iga iga qaadaan leeyahay neefku hataa hataa hal neef ah oo ka nool oo ka socda ma laha haye midda kale waxaa ka daran marka meeshii biyaha waa aan marka meel agtayn oo qanjara la dhahana waxaan u malaynayaa hadda shalay ninkii dhintiya hadda ku todoba todoba ruux daacuna dhammaynayo haye
marka waxaan codsan lahay walaalow inay biliq location ay idaacadda igu imaada in dheheed ay wax u aragta wax la cuna iska dhaafe saddex iyo afar beri dadaan dab shidinaa jira saakiba haddaba cidda aan joogaan ba laga shidininba ooba ilaahaygii boqorkaay unbaa xaggiisa laga sugaa marka sidaasaa jirta waa yuusuf bakad waxaan codsanaa saaxiibkay inay idaacadda star f m ay biliq nooga imaado aad baad mahadsantahay macaawiya macaawiya dabcan macaawiya inii soo gaaraya dabcan noo nii imaanaya warbixinaan iga diyaarinaya dhegeystayaha uu mahadsan yahay dhegeystayaal noocye ayaa howlahaas ku shaqale dabcan uu maqlaya huuna nii imaan doonaa hadduu waa hadduu eebaharaali ka noqdo walaal soo dhowo magacaaga sax wanaagsan
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu taafe maxamed toone gaarisa dhikabure maxamed saaka gaarisa ka waran dhikabure maasha allah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale harta ariga saaka waa noo dhergee saaxib aad iyo aad baan barwaaqaysanaya adna waan ku salaamay dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay barwaaqayo caafimaad aad baad mahadsantahay shukran star f m subax wanaagsan waa ku salaamaya soo dhowo subax wanaagsan star f m subax wanaagsan walaal soo dhowo
asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa sagaloo joogta balaxaawe ka waran sagal baga beled xaawo
baled xaawe jebiga walaahi faxfax waaye haye
dhammaan dhegeystayaashii aday waan ku salaamayaa shukran sagal star f m soo dhowo walaal magacaaga assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo macalimow maasha allah malaa'ikatul raxma waalidkaadaha u dhawaato waa macalimow xagar dheer aan kaa soobic ahaa ma garatay jaamac xagar dheere ka waran saaka maasha allah niyow ilaa ma hadlee nabad baan ku soo kacnay hortayda biyaa ku jiro ma maqashaa ardayda dugsigaa loo jeedaa waazeyda fadhi ku dirir ay fadhiyaan ma maqashay haye ilaahay waxaan ka bari intii bogto allah caafiyo ma garatay amiin intii caafimaad qabto allahu ziyaadiyo intii dhimato allahu naxariisto ma garatay amiin intii dhib qabto ilaahay dhibka allah ka najeeyo allahuma salli calaa maxamed assalaamu calaykum waraxmatullah waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu macalin wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siina walaal soo dhowo magacaaga waa dhawaay salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
maa maxalimo mandheera sonshi waa maxalima mandheera ka waran saaka
wallaahi dhinacaan ka barnay naxariista ilaahayaan qabnaa waa ladanahay dhib malaha ilmahana ataxaankooda way u baxeen ayakii macalimiintoodana allah u fududeen leeyahay marka alxamdulilah anta markaa imaada nin jiisa dhintaa liidhee isagana waxaan leeyahay ina ilahi wa ilahi raajican ilaahay u naxariis
intee lagu gudhahay ka baxayn sabr iyo iimaan allah siiyaan leeyahay buulcindii waaye aad baad mahadsantahay shukran insha allahu allah mudan calima salaad mahadsan tahay dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber al eber shan hal eber shan soo dhowo walaal subax wanaagsan waa ka xumaayay dhegeystahaasi xigaha kale subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullahi barakaatu
waxaa waay maama jawaahir islii maama jawaahir islii ka waran alxamdulilah islii nabad waaye qabo maasha allah tabaaraka allah
aye
barwaaqo marka dadkan maa islaamayaa salaad subax marka la tukado yaa lagu laabanin barwaaqada iyo barakada iyo idin dhaafin dadka hurhurdo
aad iyo aad insha allah khayr soo idin salaamaya dhammaantiin assalaamu shukran calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maqlaysaan gabadhaas waxay leedahay dadka markay salaad subax tukadaan iyo hurdada ku laabaneen sida jawaahir oo kale walaal soo dhowo magacaaga halo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
Dr. Said Abdullah Wajeer.
wajeer ka waran saaka
Alhamdulillah wala ina wax baadreysan.
haye Hawlka Allah subhanahu wa ta'ala oo tagay kala saamaan. Alhamdulillah waan qabowni.
mhm Hawa xarayaan halna roob aad aad noo qoyay. Maanta hawl aad oo macli ma sha Allah noo macna garanaya.
shukran Ma qala sida cabdo ama.
aad baad umahadsantahay siciid Marka dimantan dad matlaan xarisan leeyahay dhammaan dhageystayaasha adiga waxaan leeyahay waa aad oo waan dhegeystayaa walaal soo dhowo magacaaga الو السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu بركة واكو سلام مصدق وجير mustafa wajeer ka waran وجير الحمد لله وعلى لدين ساعتي جو بس كنت قنيا هاي mhm
وعن تحسيب الدرة يا عبد القادر عشرين ليرة أو جيس أنجر ومديرة كلن alla ya raxma الله الله أن حريستاني لي أدين وسودعين waa tahay مركا الحمد لله شكل ولا جو جوا دقين هاي مركا متحان كم بقى هذا لو مشغول زين شكل ولا عادي aad iyo aad baad umahadsantahay saaxiib star f m soo dhowo walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
وكباب السلام ولا لا كم وجه fartuune wajeer ka waran saaka
gaar walaalo koronto la-aan unbaa ciilahay sumoogi waa la iska ladanya maasha allah Wa- Inuu jiro nabad wajeer ka dhankee
xafada hoda hodan dhagdheg soo ma ahan maasha allah walaalo waa lagu wacyi ilaahay mahadis koronto la-aan ayaana ciilaha ay soo aday adeecadda waaba waa ka dhagolownaba oo adeecad dhanba maba noo joogto maogta waxaad halkeen igala socotaan marka marka de- intaa in kala soconaan reebaadii baan iska ahay qadna ma garanayi raadiyahan baa inka dhegaysan jiray raadiyahan dee koronto tagtee dhub waay telefoon waxaa lagu keenayaa insha allah raadiyo aad telefoon iyo een, waxaas dhan aan ku shaqaynaynin koronto iyo waxaan ku shaqaynayn insha allah maasha allah insha allah walaal haddee dhankaas maxaa kaa rajaynaya kursiga taa ufiicaawhe insha allah soo duceeyen adeer haye walaal star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaalada waa maxamed oo jooga gaarisa madras gaarisa ka waran saaka
alxamdulilah walaal waa fiican alxamdulilah aad baan u fiicnay biilaan baa fara baan ugu haysanay waa dhankee Biyo la'aan baan ka ahnay.
waa dhankee waa xaafadee xaafad xaafada buloosafray baan deganay ma garat sagaare waa biilaan oo keliya laakiin howlaha kale dhagdhag
howlaha kale waa fiicanay walaal alxamdulilah roobna waan helay laakiin biyo la'aan niyo inaan county ka tirsanay in kale waan kala garan Wal- lahnaa biyo la'aan biyo dhammaantood ma haynaba waa la weydiinaya bal dadkaa la weydiinaya ka hor ka shaqeeyaan countiga
Ah.
aadad maadsantahay saaxiib bulosagaare in biyaha la gaarsiiyaan leeyahay countiga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xasan jarjara hasanow jarjara ka waran saaka malambala jarjara balanbala roob la-aan wax ka dhiba ma qabno haye
alxamdulilahi carruurta mataxan bay noo galeen waa sax inkastoo xoogaa xanuun ilmihii butaaciya matar waxay meesha saxaan kala eegay waxa ilaahay futeen haye oo aan leenahay wax caafaan leen ah alxamdulilahi adna waan ku salaamay shukran xasanow star f m soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdullaahi soo dhowow shukran cabdallah star f m soo dhowow magacaaga unbaad soo dhegeystaas iga soo baxay Assalaamu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
cabdi xaaji madheera gaarahaan suuqa xoolaha suuqa xolaha ka waran saaka
alxamdulilah ilaa mahadle nabada lagu habarista haye
wax dhib kama jiraan ilaa mahadle wax hadda war oo nasoo gaaro dhib ma lahan magaalada ilaa geesaha wax hadda dhib oona maqlo male alxamdulilah aadbaad maadsantahay saaxiib shukran star f m soo dhowow walaal soo dhow magacaaga star f m soo dhowow halow star f m waa tahay dhegeystaasana qad ku dhex jifteen ka xumaayso xigaa kalaan siinaya star f m soo dhowow
waa dhawa magacaaga
waa faaduma mudheerato mandheere ka waran faadumay
maasha allah wanaagsan loogu waabaris haye
xaablayaa loo baraaray aha
ilmahan lena allah u dhib yaray aamiin
midda kaga kale waxaan kuleeyahay
Ah, idaacadda lambarkeeda waa labada lambara mid gabdhaha loo daaya bal ragga idaacadda aayad waa laga qaadan lahayaa mid gabdhaha lambar gooniya loo socdaa gabdhaha iska dulqaata insha allah inta aynii jooga ma dhimanaysaan
lambar gooni ah loo sameeyo waa igu ogtay faadumooy star f m soo dhow magacaaga
yusbow waa ku salaamayaa
saaxiibow adacana sid axmed xuseen halka ku sugan tahay
meel jijira korkeeda oo baadiyahan ku sugana korkeeda ba- baadiyaha jarjaraaba jirtaa
aa korkeeda alxamdulilahi waan fiicannahay robna waa helnay xoogaa ariga unimo saliis iyo geela haye
waa fiicana nabad baan sheegna aad baad maadsantahay saaxiib star f m soo dhow
halo saaxiibkan wiiskoon ku salaamaya walaal waan kaa qaada walaale soo dhow
ducaad mandheera sucadeys haye
alxamdulilah si wanaagsan ayaan u bariisanay aad baan u wacanahay mhm
intaan hadda ayaan u socono mhm
maalimuna waan salaamaya waxaan ku jeclaaday dadka uu duceynayo Haye.
salaankaas baan salaamaya waa sax
gabdhahana fursad ha la siiya markaan oo soo hadlayno waxooga nimankaa nagu ciriiriyeen waa sax Shar- telefoonka noo hagaajiye walaal sharci baa ka yaala
waay walaal xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow
halo waa ku salaamaya magacaaga
magacaydu waa raagow cusmaan jooga
warra- warraago halka ku sugan tahay
bisaarkiisaan ku suganahay walaalow bisaan hargeysa aa meel yidhaa tanariifa go- ka- ka ka xisaaban waa arkay qosulkaada meel fog baa laga maqlayaa waa roob- waa roobaysato oo geeli baa su fiican canihiis u dhammaysaa malaha wallahi si fiican si fiican waxaa kaloo salaamaya gabadhayda xalimo raago oo joogta wajeer haye wiilkeydoo jooga wajeer xuseen axmed raagow dhiiraa haddii gabadhaada xalimo raago adina raago waa lagu dhaha see isu keenaya marka
ya adigana raagoon waa lagu dhaha gabadhaada xalimo raagomaan lah ha gabadhayda ha xalima ayaa la yidhaha Shukran.
waaba ani sooma
aad ba maasan tahay
marka wiilkeeda k c b subinaya maarata natiijada salaama u diraya shukran aad baad umaasan tahay guul baan u rajaynayna dhammaantood hay insha allah bo insha allah aad baad umaasan tahay saaxiib shukran shukran raago u mahadsan yahay dhankaasi oo bisaan hargeysa dhankaasi tanarifa uu mahadsan yahay saaxiibkaasi iyo weliba dhegeystiyi kasii horeeyey sucaad dhankaasi mandheera saaxiibada aad bay u mahadsan yihiin
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal soo wanaagsan dhammaantiin gobolbaa joogtaan sulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan waa arrimaha qaxootiga gargaarka iyo weliba baniaadanimada talaado walbahadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan warbaahintaasta taarikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka barnaamijka waxaa si wada jir idinkugu daadihin doona anigoo amsac ismaaciil weliba saaxiibka yuusuf bakad dabcan arrimaha markaasi gargaarka arrimaha qaxootiga iyo arrimaha gar- eh, arrimaha baniaadanimada iyo weliba socdaalka ayaanu oga hadalnaa barnaamijka dhegeystayaal eh, maalin walba inagoo sidoo kale eh, dhegeystayaasha la wadaagno xogtii ugu dambeysay ama ugu dambeeyey arrimaha markaasi la xiriira arrimaha socdaalka la xiriira arrimaha qaxootiga iyo weliba arrimaha markaasi abaaraha waan ogsoonnahay in imika ay ku dhufteen in badan oo ka mid ah gobolka geeska afrika iyo waddamada halkaas iyo gobolada kala duwan dhegeystayaal iyo eh, xaaladihii ugu dambeeyey aan uu ku eegeynaa mawjadaha kala duwana idaacadda ayaad naga maqlaysaan sidoo kale barteena internetka ayaa si toosa inuga dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkaasi ayaad kala socon kartaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda qodobo kala duwan ayaa miiska inoo saaran dhegeystayaal waanu barnaamijka ku eegi doonaa ee ku saabsan ee, d- gudaha dalkani kenya ku saabsan gobolka waqooyi bari ee, si- iyo weliba waqooyiga dalka iyo weliba xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha abaaraha waxaanu sidoo kale eegi doonaa dhankaasi iyo soomaaliya iyo abaaraha halka ay markaasi marayaan ayaanu eegi doonaa waxaanu sidoo kale eegi doonaa etoobiya ee qeybo ka mid ah iyo weliba dagaaladii halkaasi ka socday oo xabad joojin iyo weliba arrimo noocaasi ah ka jira iyo daacun halkaasi ka dilaacay iyo gobolka soomaalidaba ayaanu sidoo kale eegi doonaa iyo warbixin la soo saaray oo sheegaysa in in ka badan konton kun oo markaasi dad oo iyagu muhaajiriin ahaa ay wadooyinka ku dhinteen tan iyo sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii warbixintaasi oo qoto dheer waanu eegi doonaa sidoo kalena waanu faahfaahin doonaa dhegeystayaal dadkaasi oo ay macquul tahay sidoo kalena aan ogsoonnahay inay ka mid yihiin soomaali dhegeystayaal waxaan ku bilaabaynaa marka ugu hore ama aan ku bilaabi doonaa dhankaasi iyo eh, waa tahay etoobiya ayaanu ku hormari doonaa waxaa leeyahay eh, alaabada gargaarka muhiimka ah ayaa markaasi waxaa loo diray gobolka tigrey gobolkaasi oo ay ka socdeen dagaalo in muddo ah aan- aan ogsoonnahay in halkaasi ay ka jureen colaado Eh, laakiinse waxaa sidoo kale leeyahay saddex baabuur ah eh, kuwa u n h c r ama hay-adaasi u n h c r ayaa markaasi waxay sideen dawooyin eh, xirmooyinka ama arba markaasi agabka hoyga agabyada markaasi eh, guriga laga isticmaalo ee asaasiga ah ee loo yaqaano hoyga Eh, sidoo kale eh, iyo agabka markaasi eh, waa haddii ahaan lahayn tindhooyinka eh, bustooyinka iyo waxyaabaha la midka dharka ayaa qeybka iyo weliba xitaa saabuunta eh, oo iyagu loogu talagalay dadkaasi waxaana uu ka anbabaxay eh, ama ay ka anbabaxeen baabuurtaasi eh, magaalada addis ababa eh, waxaana ay kusii jeedeen eh, gobolka tigrey laakiin waxaa la marayaa wadada eh, isku xirta samera ama halka loo yaqaano samera iyo weliba eh, makel oo aan ogsoonnahay in in badan halkaasi ay xirnaayeen ama ay xirneed eh, sababo kala duwan awgooda iyo weliba dagaalaha halkaasi ka socday Eh, kolonyadii ugu horeysay ee leeyahay tan iyo bishii eh, agosto dhegeystayaal oo halkaasi taga ama wax baabuur ah halkaasi taga oo gargaar siday ayaa laleeyahay waa muddo markaasi bil ah oo laga jooga hal- eh, in ay tagaan intaa waxaa dheer Eh, sidoo kale eh, agabyo iyo weliba eh, deeqo loogu talagalay ee leeyahay konton kun oo qoys ayaa laga soo diray eh, magaaladaasi addis ababa loona diray eh, gobolka tigrey Eh, laba iyo labaatankii bishan afar baabuur oo kale oo markaasi ay iyaduna iska leedahay hay-adaasi ee u n h c r oo siday eh, xirmooyinka markaasi ama agabyada eh, guriga ama hoyga eh, saabuun iyo waxyaabo lamid weliba dhar ayaa sidoo kale tegey halka loo yaqaana shir iyagoo ka soo galay tigray ee sidoo kalena soo maray jidka loo yaqaano ama halka loo yaqaano gonda waa gobolka amxaarada sidoo kalena soo maray mysebri ee gobolka tigreyga yacnii waddo isku xirta labadaasi gobol oo in muddo ah aan ogsonahay inay halkaasii xirnaayeen oo hadda la marayo qalabka jikada iyo weliba saabuunta dharka waxyaabaha la midka marakaneecada ayaa markaasi waxaa leeyahay waxay ku wajahan yihiin sidoo kale tigrey toddoba magaalada makeel iyo weliba lix magaalada shir heshiiskan waxa uu ka kooban yahay afar qodob oo ay ka mid yihiin joojinta joogtada ah ee markaasi dagaalka waa heshiisyadii dhowaan dowladda iyo weliba ay ku heshiiyeen dhanka iyo kooxda tigrey ee ay markaasi dagaalka kula jireen waxaa leeyahay waa in si joogto ah markaasi dagaalku loo joojiyo hobka markaasi ay dhigaan waa tigreyga ee hubaysan sidoo kale in la ilaaliyo dadka rayidka ah inaan la waxyeeleenin sidoo kale dhismahooda iyo kaabayaashooda la burburin iyo weliba in dadkaasi ay dhibaatadu soo gaartay barakacay dagaalka ka cararayna in la gaarsiin karo gargaarka baniaadamada in markaasi la gaarsiin karo waa qodobada lagu heshiiyey ee leeyahay waa in la ilaaliyaa inta ay socdaan sidoo kalena kabsashada ay socoto waxaa leeyahay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ayaana markaasi arrimahaasi ay ilaa iyo imikaba lagu wadaa inay dhaqan gasho toban iyo toddobadii bishanna hay-adda ama kooxaha u n h c r ku sugan shiir waxay howlgalla qiimeyn wadajir a markaasi la sameeyeen hay-ado kale oo iyaguna ku sugnaa halka loo yaqaano shiraara iyo weliba may sebri kooxdan ayaa laga dhegaystay leeyahay warbixin ku saabsan xaaladda cakiran ee markaasi ka jirta dhulka iyo weliba baahida degdega ah ee loo qabo cunno biyo dawooyin iyo weliba agabka kale ee gargaarka ee aasaasiga dhegaystayaal waana waxyaabaha markaasi ilaa iyo hadda aanu ogsoonnahay in diiradda la saarayo sidoo kalena hay-adaha kala duwan ay diiradda saarayaan waxaa markaasi ugu muhiimsan waa cuntada oo dadkaasi soo barakacay la gaarsiinayo walow ay leeyihiin ama warbixintaba ay ku jirto in aysan ku filnayn haddana waa wax markaasi lagu qaboojinaya baahida biyaha iyo weliba dawooyin maadaama ay jiraan caruur badan oo iyaguna nafaqa darro hayso sidoo kale hooyooyin iyaguna markaasi naaska nuujinaya omula ama waxyaaba lamid ah ama xitaa uur leh iyaguna ay qayb ka yihiin agabka kale ee gargaarka asaasiga ayaana sidoo kale ku jira u n h c r iyo hay-adaha kale ee la howlgala ama la howlgalayaasheeda ayaa abaabulaya dib u soo celinta waxaa leeyahay dhaqdhaqaaqyada deegaanadan dabcan yacni dhaqdhaqaaqyada iyo weliba isku socodka deegaanada maadaama in badan ama muddooyin badan waddooyinkaasi ay istaageen aanan la adeegsanin sidoo kale lix iyo tobankii bishan shan iyo toban baabuur oo w f p ay markaasi oo sida raashin mucaawino ah ayaa galay ama tegeyba gobolkaasi tigray iyaga oo sii maray halka loo yaqaano gonda ee amxarada waa markii ugu horreysay tan iyo bishii lixaad ee sanadkii labadii kun iyo kow iyo labaatankii yacnii baabuur wadooyinkaasi ama labadaasi magaalo isku xira si toosan u gala gobolka tigrey kana soo ambabaxa amxarada waa dabcan in ka badan sanad iyo bar ama markaasi ku dhowaad sanad iyo bar ayaa markii ugu horreysayba halkaasi ay ka dhacday aan leeyahay waana tallaabo waxay leeyihin aan markaasi soo dhoweynayno in mar kale ay dib u soo laabdaan howlahaasi w f p waxay sidoo kale u dirtay adeega hawada ee qaramada midoobay ee loo yaqaana u n h s waa tijaabada markaasi diyaarad aan wax rakaaba saarnayn oo ka degtay ama ku degtay halka loo yaqaana shir waxaan ogsoonnahay in xitaa intii ay colaadahan iyo arrimaha sii socdeen ay isku socodka xitaa hawada ay u istaagay la xiray hawada sidoo kale diyaarada garoommada diyaaradaha iyaguna markaasi laga cabsi qabay inay dagaalo halkaasi ka qarxaan oo iyaguna inta badan howlahoodu ay hakiyeen u n h c r waxay sidoo kale markaasi u suurtagashaa leeyahay inay ka rarto inta kale ee qaxootiga eritriyaanka ah ee laga soo raray xerooyinka may ani iyo weliba aadi harsh tigrey oo la geeyey deegaanka qaxootiga ee halka loo yaqaano elemoj ee amxarada dabcan waxaa ku sugan halkaasi qaxooti iyaguna ka kala yimid wadamada dariska ah oo ugu soo horeyso wadanka eritrea ugu soo horeeyo iyo weliba wadamada kale oo halkaasi ku sugan iyagana qaxooti ahaan u ahaa laakiinse maadaama dadkii deegaankaba uu saameeyey dagaalka iyo colaadihii halkaasi ka jiray iyaguna waa xaggaasi ay kasii jiraan ayaa leeyahay laakiin hadda hay-aduhu waxay leeyihiin waxay noo suurtagashay in halkaasi ka rano guud ahaan toddoba kun iyo siddeetan qof ayaana markaasi la wareejiyey oo halkaas lagu wareejiyey halka loo yaqaano alemweshte hadda waxaa martigeliyey ama markaasi martigelinaysaa in ka badan laba iyo labaatan kun laba boqol siddeetan iyo lix qaxooti ah hoy agabka markaasi gargaarka asaasiga iyo cunto ayaa la siiyey dhammaan waxaa leeyahay qaxootiga halkaasi ku sugan maadaama ay tiradooduna badan tahay sidoo kale saddex iyo labaatankii bishan madaxa fulinta ee shirkadda etobian airlines group ayaa waxa uu sheegay inay socoto diyaarinta dib u bilaabista duulimaadadii caadiga ahaa ee gobolka tigirey taas oo markaasi ama kaas oo kaalin muhiima ee ka qaadan doona fududaynta gaarsiinta gargaarka bani aadanimo dabcan waa sidaa ninsoo sheegay maadaama xitaa diyaaradihii iyo duulimaadadii ay joojisay dowladda sidoo kalena halkaasi gobolka tigray aysan jirin inta badan wax halkaa diyaaradda oo tegaysay hadda waxaa dib loo bilaabi doona ayaa leeyahay in duulimaadyada ay bilowdaan sidoo kalena si toosa halkaasi isugu kala gooshaan gobolada kale iyo gobolka tigray iyo xitaa caasimadda adis ababa kasoo kicitamaysa iyo arrimahaasi oo dhan waa sida uu sheegay madaxa markaasi shirkadaasi etobian airlines oo uu leeyahay waanu ka shaqayn doonaa arrimahaasi in dib loo soo celiyo tan oo leeyahay waxay muhiim u tahay dadka iyo weliba xitaa hay-adaha iyagu ka shaqaynaya gargaarka maadaama ay u suurtagelin doonto in lagu qaado ama kuwa xamuulka ay qaadaan agabka gargaarka sidoo kalene xitaa dadka iyagu howlwadeenada ah ay u fudaato sifa ay u gaaraan goobahaasi kala duwan waxaa xusay in garoomada diyaaradaha ee makeel iyo weliba shir ay ku wanaagsan yihiin in dib loo bilaabo duulimaadyadii dabcan wuxuu leeyahay waa in waa muhiim ayuu leeyahay sidoo kalene waa ay ku wacan tahay in mar walba dib loo bilaabo duulimaadyadaasi maadaama sidoo kale dhaqaalaha ay dib usoo celinayso sidoo kalene ee dad badan iyaguna oo wakhtiyo duruuri iyo duruufo kala duwan ugu baahnaa inay u safraan ama ku safraan duulimaadyadii hawada ahaa dabcan waad dareemi kartaa mar kale uu leeyahay waddadii sidoo kale ma jiro meel la maro halkii aad u jeeday ama gobolkii aad u jeeday sidoo kalena dhanka hawada iyaduna way adag tahay oo diyaaradda xitaa ma duulayso ma kiciso waa waxyaabaha markaasi haastay sidoo kalene qeybta ka ahaa maalmihii lasoo dhaafay ama berihii lasoo dhaafay ama sanadihii ugu dambeeyey intii lagu guda jiray muddada warbixinta u n c r oo sidoo kale ay weheliso u n d s s iyo hay-ado kale waxay howlgal qiimeyna ku sameeyeen ayaa leeyahay aagaga howlgallada ee ka socda ee halka loo yaqaana makeel waa caasimadda tigrey oo ay ku jiraan deegaanada kale amejiw abiadi iyo weliba agrigat natiijooyinka horudhaca ah ee howlgalka iyo weliba warbixinta ee haddaanu ka hadlayna ayaa muujinaya in goobaha la gaari karo sidoo kalena aan la burburin ama aan markaasi aan markaasi la bililiqaysan xafiisyadii ay ku lahayd u n h r halkaasi sidaa lagu sheegay warbixinta howlgalka waxaa jira ayaa leeyahay boqol konton iyo siddeed kun oo barakacayaal ah oo aan markaasi wax gargaar ah ka helin bulshada arrimaha baniaadamada ka shaqeysa ama bulshada markaasi qaxootiga ah waa tana aad iyo aad u badan u n h r waxay abaabushay ayaa leeyahay agab iyo weliba in markaasi hay-adaha kale ee la howlgalayaashada ama kala shaqeeya arrimaha gargaarka si ay wax ugu qabtaan barakacayaasha meelahanay ku sugan ama deegaanadaasi haddaanu ka soo hadalnay diiwaangelinta ayaa ka socota ayaa leeyahay magaaladaasi makeel oo ay wadaan maamulka magaalada waxaana la sheegay in ay diiwaan diiwaangeliyeen saddex boqol oo kun iyo weliba lix boqol iyo konton qof oo cusub oo ku nool ayaa leeyahay toddobada xaafadood ee magaalada makeel dabcan halkaasi iyagu dadka dhibaatooyinka kala duwan haysta sidoo kalena tiradu waa isii socota ay leedahay dadka isdiiwaangelinaya iyagu gacmaha taaganaya magaalada shiir ayaa u n h r waxa ay markaasi magaalada sharaaro ku tagtay ama ku tagay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ka socday wasaaradda khayraadka biyaha iyo guddiga badbaadinta caalamiga ee loo yaqaano i r c si ay u fahmaanayaan leeyahay xaaladda bani aadinimo ee markaasi laba goobood oo barakacyaala howlgalku wuxuu markaasi sidoo kale ama dadkan iyagu halkaasi tegay mas-uuliyiinta waxaa soo arkeen in barakacyaasha ay aad iyo aad ugu baahan yihiin gargaar bani aadinimo waxaana dadka halkaasi ku sugan ay ku sheegeen in ay daqiiqadba daqiiqad ka dambeysa indhaha markaasi ku eegayaan xarumaha qaarkood sida waxaa leeyahay taangiyada oo kale ama taangiyada biyaha nalalka cadceedda ee markaasi wadooyinka ayaana sidoo kale la helay iyaga oo burburay ama qaarkood la beeliqiistay oo halkaasi sidii la rabay aan loo maamulin howlgal wada jir ayaa sidoo kale waxaa loo qabtay leeyahay halka loo yaqaano my sebri oo ay wehelinayaan kooxdani caafimaadka caalamiga ee m t i i r c weliba saraakiisha dowladda ee wasaaraddaasi kheyraadka biyaha kooxdan ayaa booqday xarumaha barakacyaasha sidoo kale waxay booqdeen xerooyinka qaxootiga ay ku sugan yihiin dadkaasi ee aagaga gobolka tigreyga iyo sidoo kale xafiisyada u n h c r waxaana la sheegayaa ama ay leeyihiin xafiisyadaasi u n h c r ayaa la helay iyaga oo markaasi lagu soo raray alaab la beliliqaystay qaarna la burburiyey dabcan goobihii xafiisyada ayaa waxaa laga dhigtay store alaabyadii lasoo bililiqaystay iyo agabyadii kale ee lasoo xaday ama kuwii lasoo burburiyey ayaa halkaasi lagu keedsanaya leeyahay ooba lagu rastaystay loogana dhigtay meel markaasi lagu keediyo dabcan waxyaabaha ay leeyihiin waanu soo aragnay mas-uuliyiintaasi ka kala socday kooxda markaasi caafimaadka caalamiga ee m t i kuwa markaasi i r c da loo yaqaano hay-adaasi iyo saraakiisha dowladda si gaara kuwa wasaaradda kheyraadka biyaha ee ka socday ee dhendhayntaasi qiimeynta ee ku sameynaya xarumaha barakacyaasha xerooyinka qaxootiga iyo weliba xafiisyada kala duwan ee hay-adaha iyaga uu ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee si gaara u n h r laakiin haddana waxaa leeyahay waxaa dalkaasi marka laga tago arrimaha iminka barakaca arrimaha markaasi colaadaha ka jiray walow hadda axbadboojin iyo weliba heshiisyo hordhac la gaarayo sidoo kalena leeyahay wadooyinkii udilmaadyada waa laisku furi doonaa bilaha soo socda iyo isbuucyada soo socda haddana cudurka daacuunka ee caloolaha ayaa waxa uu ka dilaacay leeyahay dhankaasi iyo gobolka oromada iyo gobolka soomaalida ilaa iyo haddii aanu fiirino qiyaasta kow iyo afartan xaafadood oo ka kala tirsan afar degmo oo markaasi kala ah deegaanka ama iyaguna hoostega deegaanka bayl ee gobolka oromiya iyo weliba laba degmo oo ka tirsan deegaanka liibaan ee gobolka soomaalida ayaa ah meelaha markaasi ee ka dilaaceen ama ka dilaacay cudurka daacuunka oo isagula leeyahayba waa uu sii kordhaya ama uu sii fidaya haddii aanu eegno laga soo bilaabay saddex iyo labaatankii bishan aanu ku guda jirno ee novembar afar boqol kow iyo sagaashan xaaladood oo markaasi kiisaska daacuunka ah ayaa lasoo sheegay ayaa laleeyahay waxaana ku jira ay ku jireen labaatan dhimasho ah afartaasi boqol iyo sagaashanka qof ee daacuunka helay labaatan ayaa u dhimatay xanuunkaasi ayaa leeyahay laakiin haddana ku dhowaad konton ku dhowaad shan boqol konton iyo shan kun oo qof ayaa halis sare ugu jira lixda degmo ee aanu markaasi soo sheegnay waa afarta degmo ee ka tirsan deegaanka oromiya ama gobolka oromiya iyo labada ka tirsan gobolka soomaalida ayaa iyaguna laleeyahay waana dad tiradoodu markii la qiyaaso ka badan nus milyan oo ku dhow lix boqol oo kun dadkaasi iyagu halista ugu jira lagana cabsi qabo in ay saameyn ka soo gaarto arrimahaasi sidoo kale tirada dadka ay saamaysay ama markaasi ay saamaysayba ayaa kor u kacday leeyahay siddeed iyo labaatan boqolkiiba labadii toddobaad ee u dambeeyey iyada oo maalin kasta kiisas cusub laga soo sheega degmooyinkaasi ee berber ee aan rahdee berbere guradom iyo halka loo yaqaano guardosla degmadaasi guardamool ee aaga liibaan kiisasku si xawli ah ayay uga sii fidayaan ayaa leeyahay gaar ahaan dhammaan goobaha barakacyaasha in ka badan lixdan boqolkiiba kiisaska cusub ee ay saamaysay ayaa markaasi amaan la diiwaangelinayay maalin kastaba kiisas hor leh oo cusub oo leeyahay si xawli ay ugu fidayaan goobaha macadka caafimaadka dadweynaha ee wadankaasi etoobiya ee loo yaqaano e p h i sidoo kale xafiiska caafimaadka ee gobolka oromada iyo weliba gobolka soomaalida ee loo yaqaano r h b s iyo ururka caafimaadka adduunka w h o sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ee loo yaqaano iyo sidoo kale unisef iyo la howlgalayaasheeda ayaa sii waday taageerada markaas si kor loogu qaadaya leeyahay howlaha caafimaadka iyo weliba nadaafadda meelaha mudnaanta leh ee la siinayo meelaha sidoo kale sida gaarka isha loogu hayo lana leeyahay waa in wax laga qabto amaba sidoo kale il gaara lagu eegaa waa dhankaasi iyo biyaha nadaafadda sidoo kale iyo xitaa ilaha biyaha ay ka yimaadaan ayaa ah meelaha leeyahay waa in dadku ay mar walba isha ku hayaan sidoo kalena ka digtoonaadaan jawaabta waxaa hor istaagaya ayay leeyihiin hay-aduhu in markaasi maalgelin ku filan iyo weliba joogitaanka waa joogitaanka markaasi hay-adaha markaasi iyagu halkaasi ka shaqeeya oo aad u yar ama xadidan ayaa markaasi waxaa hor istaagaya in ay arrimahan laga hortago waa dacunke hababka lagula tacaali karana waxaa leeyahay bulshada ay dhibaatadu saamaysay ayaa sii xumaanayay iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatooyin badan oo xidhiira gaar ahaan abaarta hadda jirta ayaa qayb ka ah dhibaatada markaasi ugu koowaad ama saamaynta ugu koowaad halka ay ka imaanaysa sidoo kale colaadaha u horseedaya markaasi colaadaha jira ayaa qayb ka ah nafaqa xumo aad u sarraysa ayaa ka dhalanaysa colaadda aanu sheegnay iyo weliba abaarta hadda jirtaba taas ayaa qayb ka ah maadaama caruurtii iyo weliba hoyooyinkii iyaguna markaasi dadka ugu koowaad ee saamaynta kasoo gaadhaysa ay yihiin ee abaartii ku rufatay sidoo kalena barakaca ah ee meelaha colaadu ay ka jiraan gaar ahaana bulshada markaasi barakacayaasha ah ayaa ah meelaha sida inta badan isha lagu hayo lana leeyahay waa in markaasi wax laga qabtaa oo ay hay-aduhu markaasi iyaguna soo gaaraan dabcan waa warbixinadaasi etoobiya ku saabsan oo ama imikaba aanu eegeyno sidoo kalena la leeyahay waxaa laga soo kabsanayaa amaba gobolka tigreyga oo aan si gaara u eegeynay oo leeyahay hadda halkaasi waxaa laga dhaqangelinayaa xabad joojinta sidoo kalena wadooyinka ayaa furmaya maalmaha soo socda isbuucyada soo socdana sidoo kale waxaa macquula in si buuxda loo furo dhanka iyo hawada diyaaraduhuna ay soo kala guushaan gobolada kala duwan taasina ay suurtageliso in gargaarka la kordhiyo sidoo kale gobolada oromada iyo weliba gobolka soomaalida oo iyaguna lala soo sheegayo in halkaasi uu daacuun ka dilaacay sidoo kalena leeyahay dad kaloo aad u tira badan iyo iyaguna halis ugu jira inay qeyb ka noqdaan amaba saameyntoodu soo gaaro xanuunkaasi daacuunka ee halkaasi ka dilaacay colera outbreak loo yaqaana dhegeystayaal waa warbixintii ugu koowaad ee aanu ku eeganay barnaamijka dhegeystayaal qeybtiisii ugu hore ee ku saabsanaa dhankaasi iyo wadanka etoobiya kusoo dhawaada dabcan barnaamijka qeybihiisa kale dhegeystalayda soo dhegeysteen qeybta hore muscab ismaaciil iyo weliba qodobada markaas ugu weynaa waxaana dhegeystalalaba kasoo xigana hay-adaha markaasi caalamiga sida hay-da socdaalka adduunka ee i o m ta hay-ada u n ocha hay-adaha dabcan hay-adda qaxootiyada ee adduunka u n h c r hay-adaha beeraha ee faw iyo sidoo kale hay-adda cunada w h o hay-adaha caafimaadka waa hay-adaha caafimaadka raallihado w f b iyo hay-ada caafimaadka w h o hay-adaha dhammaan maxalliga ee kuwa ka howlgala guud ahaan dalka iyo sidoo kale soomaaliya iminkan warbixin dhegeystaale faaway soo saartay laakiin laga soo xiganayo qaybta markaasi radio ergo roobab ka dee somalilan iyo sidoo kale dhankaasi mudug iyo sidoo kale dhanka puntland dhowr qof ayaa markaasi markaas waa siday sheegayaan waa kuwa dhanka sugan qaybta markaasi somalilan sanaag iyo sool ayaa markaasi ka hadlay roobabka ay heleen markaas sheegayeen inay sidoo kale weli ay dabcan ay sidoo kale heleen biyo qaar ayaa sheegayeen inay rajeynayaan roobab kale halka qaar kalena ay sheegayaan in ilihii biyuhu ay hadday buuxsameen xooluhuna waxay dabcan heleen daaq sida markaasuu sheega mid ka mid ah oo la hadlay reerio ergo qof ku sugan gabiley oo la soo xiriiray ayaa sheegay inay biyo haystaan balse hadda aan weli helin calafka xoolaha mid kale ayaa sheegaya inay heleen roobab balse aysan helin wax kasoo markaas aysan kasoo kabin abaarta dhanka puntland dadka ku sugan boosaaso garoobi galkacayo ayaa soo sheegeen in roob ay ka da-yeen halkaasi dhanka galmudug beeralayda ku dhaqan qaybo ka mid ah mudug iyo galgaduud ayaa sheegayeen in beerahooda ay si wanaagsan u socdaan islamarkaana ay soo go-ayaan wax soo saarkooda beeralayda ku dhaqan ceelbuur ayaa sheegeen in roobka uu saameeyey dabcan ubaxyada kor u qaadaya waxa uu wax soo saarka malabka sida uu ku sheegayo mid ka mid ah ibraahim qofka ku sugan guriceel ayaa sheegay in roobabka mahiigaanka ah ay da-ayeen balse daaqa ay wakhtiga ku qaadanayso in ay soo koraan mise ay halkaa ka helaan gobolka baay ee dadka markaas dabca lala xiriiray waxay sidoo kale ay kala dabca meelaha markaasi lala xiriiray sida baydhabo bardaale waa bardaale iyo sidoo kale gudgaduud ayaa soo sheegeen in roobka ugu dambeeyey uu ka dayay halkaas sidoo kalena waxay jiraan in waa dabeelo meelaha qaar ee laga muujinaya mise sida dadka ay sheegayaan halkaas laga arkayay roobabka dadka soo sida roobabka meelaha lala xiriirayay ay sheegayaan inay koonfurta sida mareerey kismaayo jowhar iyo sidoo kale garbahaarey iyo baardheere meelo qaar sidoo kale sida larabeysan uga di'in sida warbixinta ay sheegayso abaaraha iyo sidoo kale biyo la-aanta somalilan bereleyda qaar ka mid ah ayaa ku baaqay in la sameeyo matooraha biyaha si ay uga caawiyaan inay helaan biyo marka ay roobabku daayaan ama ay da-aan mid kale ayaa sheegay in ay soo food saartay biyo la-aan iyo sidoo kale ayaa fara badan oo mar kale ay la kulmayaan dhowr qof ayaa markaas lala xiriiraya dabcan lala xiriiray deegaano ka tirsan sanaag iyo sool ayaa dabcan ka cabanaya abaarta iyo sidoo kale biyo la-aanta inta badan oo wakhtiga ku daba dheeraatay dhanka somalilan beeraleyda ku nool deegaanka boocame ayaa gobolka sool ayaa sheegaya in dabcan dalagyadii ay barteen ay markaasi ka dhalaalayaan ama waa dabcan ay ka halaabayaan ama ay ka halaabeen intii u dambeysay abaaruhu ay ka socdeen iyadoo sidoo kale roobaha ama roobka halkaasi ka daya uu sii qaaday sidoo kale xaabo uu ka dhigay qof ku sugan deegaanka buraad leh ee gobolka sool ayaa sheegay in roobka yaraa ee hadda ay joogsadeen biyuhuna ay si deg deg ah markaas u dhammaanayaan waa sida markaasuu sheegaya wuxuuna sidoo kale tilmaamay in dhulka in badan uu oomana sidoo kalena uu qalala biyaha uusan dhigaynin ama uu dhammaan ama sidoo kale biyaha uu laqaya sida uu tilmaamayo shaqsigaasi waxa uu sidoo kale ka codsaday in deegaanka laga hirgeliya ceelal riig ah oo si looga fogaado dhibaatadii cabashada in badan markaas kusoo noqnoqoto dadka xoolodhaqatada waxaana markaas sheegay inay tiigsanayaan roobabka dabcan imikan aadka loogu helan yahay sidoo kale sugayaan in mar kale uu soo curto sidoo kale dowlada xukuumadda buntland xukuumadda markaasi somalilan inay iska xilqaanto ama isxilqaan ay sameyso si wakaabo iyo baraakado fara badan loo sameeyo oo halkaas ay ku keensadaan biyaha mid kale ayaa sheegaya in dabcan ay doonayaan dabcan talo oo markaasi ama talooyin markaas khubarada ay ku saabsan xilarayaasha roobka sida markaasi loo keysan karo sida looga faa'iideysan karo sida wakhtigan markaasi hadda ay kaga soo gudbeen mar kale aysan dib ugu laabanin iyadoo markaasi sheegeen in qoysaska reer guuraaga ahi ay had iyo jeer markaasi kula kulmaan biyo la-aan iyo weliba dhibaato dhanka dabcan waa dhanka coosaska sida uu sheegaya sidoo kalena mid ka mid ah dadka deegaanka sool ayaa sheegay in qiimihiisu ama waa qiimaha uu markaasi sare usii rakacayo dabcan xoolaha iyadoo roobka hadda ay noqonayso mid iminkan aad dabcan loogu rajowan yahay inuu kusii fado guud ahaan gobolka somalilan iyo weliba hareeraheeda islamarkaana aynan xooluhu iibin karin mudug iyo sidoo kale waa jaribaan gooldugub iyo sidoo kale gaalgacayo dadka laaluucaya ayaa markaasi ku baaqay in lala soo gaaro gargaar cunno iyo sidoo kale biyo iyagoo sheegaya in abaartu ay weli ay halkaasi ka taagantahay ka jirto sidoo kale roobabkii si la rabay aysan oga diin mid ka mid a dadka lala xiriiray ayaa markaasi qaybo kala duwan ee ka tirsan galgaduud haweeney ka mid ah dadka markaasi ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa sheegtay in bishii oktoobar iyo sidoo kale bisha novembar ee roobab yar ay da-een balse hadda biyuhu ee gaabad ay noqdeen intiirada markaasi wakaabada galeen qofka ku sugan balanballe ayaa sheegay inaysan weligood helin hay-adaha dowladda ayna markaas ugu baahan yihiin gargaar deg deg ah iyadoo halkaasi roobo aysan ka dayin qof ku sugan cabduwaaq ayaa sheegaya inay ku adkaatay inay iska bixiyaan qarashaadka iskuulka oo ay abaartu markaas ku dhufato halkaas iskuullada iskaga bixin caruurta qof ku sugan guuriceel ayaa sheegay in biyo la-aan ay soo wajahday reerkaasi qoyska iyo deegaanka halkaasi ku dhaqan islamarkaana aysan helin motooro sida dadka qaar ah deegaano qaar waa deegaano markaasi ku nool ay u heleen iyadoo taasi baahida weli ay halkaasi ka qabaan haweeney ka mid ah dadka markaas deegaanka waa herolood oo kasoo dabcan lala xiriray ama sidoo kale soo wacday sheegtana in xoolihii ay tababar dabcan waa tabardarre awgeed ee abaartu markaas ay ku saameystay ee weli dhulka la jijiifaan sidoo kale meelaha roobabka ay ka diyin aysan gaadsiin karin u baahan tahay gurmad kale ee si loogu tillaabseeyey iyada iyo xoolaheeda waxaana mid ka mid ah dadka deegaanka afweyn ee u sheegtay in lix neef oo keliya ay u hadheen sidoo kalena haddana ay tahay kuwa qar u saaran inay markaasi ka dhintaan laba qof oo ku sugan beled xaawo gedo ayaa sheegay in xoolahooda ay dhammaanayaan qaar ka mid ah dadka ay abaaruhu ay barakiciyeen ayaa sheegayaan inay u baahan yihiin gargaar yuliba taageero si dadkooda ay markaasi ugu laabtaan hadda meelaha kaamamka iyo xerooyinka ay ku jiraan ay tahay mid iminkan xaaladaha ay kusii adkaanayso sidoo kale iminkan goobaha isku raranta ay noqonayaan ama deegaanada hay-adaha markaas ay u hagaajiyeen dadka markaasi xoolaha dabcan waa dadkii soo barakiciyey ama soo barakacay soona barakiciyeen abaarihii wadanka markaasi soomaaliya ku dhufatay dhageystay xoolaha oo ka mid ah dadka markaasi dadka lala xiriiray cudurada iminkan aadka u saameynaya ama waa cuduro xoogan ee ku dhaceen xoolaha qaar badan oo gaar ahaana waqooyiga ayaa markaasi codsaday in daaweyn iyo weliba talooyin dhanka caafimaadka xoolaha dadka markaasi la soo gaarsiiyey iyadoo sidoo kalena sheegayo in caafimaad darre dadka sidoo kale ay soo food saarayso barakacyaasha sool barakacyaasha ayaa markaasi kasoo barakacay abaarihii hore ayaa sheegay in qoysas badan oo ay ku jiraan kaamam halka kuwa kalena ay markaasi dhammaan xoolihii ay ka dhammaadeen waqti hore aysan helin wax gargaara ah haddana markaasi aysan ku laaban karin iyagoo markaasi faaruq amase gacmo maran haweeney ka mid ah dadka markaasi ku nool bakool ay sheegtay inay yihiin barakacyaal inaysan wax gargaar ah doolow aaba keligiis ayaa markaasi ka hadlay afar gabdhood oo uu sheegay in ay markaasi la kulmeen dhibaatooyin gargaar la-aan kadibna xaaladda markaasi ay dabcan xaaladda markaasi ku adkaatay sidoo kale nolosha ay sidaasi ku waayeen dhegeysaa caafimaadka qofka soo wacay ama laga soo wacay ama soo wacay dabcan soo wacay lasoo xiriiray baydhabo waxa uu sheegaya in caruurta halkaasi dabcan ay ku dhammaanayaan sidoo kale ay ku gaajoonayaan waxaana sidoo kale soo dibinaya caafimaad darro iyo sidoo kale jadeeco gedo qof ku sugan oo dhulka markaasi miyiga ah markaasi laga helay xarumo dabcan oo lala cararay xarumo oo la sheegay inay markaasi cudurka dabcan waa jadeecada ay kusoo dhacday sidoo kalena qaar ay u keenayso hadka roobabka markaasi ka daaya iyo sidoo kale nadaafad darada meelaha markaasi xaafadaha isku raranta ah mise xaafadaha dhegeystaan iminkan kaamamka dadka ay ku sugan yihiin u keenayso in caafimaad darre ay iminkan sii wehrin karto abaarihii iyo sidoo kale dhibaatadii xaaladihii adkaa ee gaajadu halkaas markaasi ku aruurisay dhammaantood waxay dhammaan la xanuunsan yihiin dabcan u baahan yihiin gargaar deg deg ah kuwaas hadda loo baahan yahay in xaalad kale weji haddana xaalad kale weji kale hor leh keenayso iminkan inay haddana hay-adaha qaramada midoobey isku diyaarinaan ee dhankaasi caafimaadka haweeney soo la soo xiriirtay ayaa sheegtay ama la soo xiriirtay reer orog ayaa sheegtay in markaas iminkan tallaabo ku saabsan daaweynta caruurta ay shuban iyo sidoo kale mataq markaasaan haraynin ama sidoo kale joogsanaynin inay caruurta hadda ay markaasi ka jirto dhammaan gobolada gobolka ama gobolada guud ahaan wadanka soomaaliya dhegeystayaal iyadoo si fudud ay dhammaan isku gargaarayso sida warbixinta dhegeystayaal ee qaramada midoobay ay ku sheegayso halkan warbixinta i o m idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bare dhegeystaan iminkan dhegeysanaysaan dhegeysta dhankaasi markoo aadaan aan aadno dhegeysanay soomaaliya sida waxaa halkan markaasi nuurta xaaji ay sheegaysaa in isbuuc weliba ay kulmaan sanadkiiba ah nuurta oo markaasi gabar ka mid ah dadka markaasi ku nool magaalada marka ee koonfurta soomaaliya waxay markaasi ka baxdaa gurigeeda si ay uga qayb gasho guddiga uga qayb gasho guddiga wacyigelinta bulshada deegaanka arrimahaas dabcan ee quseeya haweenka halkaas oo markaas kula kalanto haween kale oo ka mid yihiin deegaanka ama dhammaan xaafadaha degmada kooxda markaas loo yaqaano kooxda isku xirka haweenka ayaa waxaa markaas wada ay ka wada ay wada fadhiyaan saacado badan iyagoo markaas ka dooda sidii loo xoojin lahaa badbaadada haweenka welal gabdhaha ay gabdhaha yaryar kor loogu qaadi lahaa fayadho waa fayadhoorka waa fayowqabka iyo weliba raadinta cadaaladda weliba dembiyada laga galay waxaana markaas sheegaysaa inay dareensiinayso inay tahay mas-uuliyadda haweeney waliba inay markaas ka saaran tahay qaabka markaas dacdiyada iyo weliba rabshadaha markaas ku salaysan jinsiga g b v maamulka weliba booliiska ay markaas uga falceliyaan waxna uga qaban lahaayeen ayay tiri nuurta oo waxaana sidoo kale sheegaysaa in iminkan laiska xil saarayo sidoo kalena loo heli lahaa dhibaatada iyo weliba waa xadgudubyada kala duwan ay la kulmaan haweenka kooxda haweenka waxay markaas taageertaa badbaadayaasha g b v si ay markaas uga warqabaan waddooyinka jira iyo weliba helitaanka cadaaladda sida markaas ay ku sheegayso haweeney ahaan iyo weliba dhibane ahaan sida ay ku sheegayso g b v ma aqaanin ama sidoo kale qaanuun ma aha ayay markaas ku sheegaysaa in qofka dhibaato iyo tacdiya loo geysto qof dumar ah markaas ku sheegaysa iyadoo kulamo kala duwan ay ku qabsanayaan kana arrinsanayaan qaabka keliya lagu badbaadin karo haweenka dhibaatada iyo weliba tacadiyada mar weliba loogu geysto dumarka waa la noolaan doona ayaa leedahay laakiin dabcan in ma loo noolaan doono in dhibaato loo gaarsiiyo dumarka waxaa la badbaadin doona taageero nafsiya iyadoo weliba talooyin haween kale ay markaasi soo aruurinayaan iyadoo xogta markaas ay gudbinayaan kuna marayaan in sidii dabcan tilaabo looga qaadi lahaa ama sidoo kale loo gaarsiin lahaa talooyinka markaas ku haboon dumarka haweenenka ku nool ee gobolka soomaaliya maalin weliba waxay markaas la kulmaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin kafaydiisiga galmada gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga ee ubadka iyo weliba guurka qasabka iyo weliba in markaas xuquuqda as-aasiga lagu tunto maqnaanshaha dowladda xasilooniga waa dabcan ka maqnaanshaha dowladda qaybta iyo kaalinta markaas laga doonaya in doorkooda ay ka qaataan haweenka taasi oo dabcan lagu tilmaa mid sharci darra ah waxaana hadda inkastoo ay jiraan abaaro badan ama abaaro ba-aan oo soomaaliya markaasi ku habsatay haddana dabcan muddooyinkii ugu dambeysay ma joogsanin dhibaatada iyo xadgudubyada markaas kala kulmayeen ugu darnaa caqabadaha iyo weliba waa xumaanta lagula kacayay dumarka xiisadda markaasi dadka qaari usii yeelaayeen intii lagu jiray abaarihii hore ee xaaladda g b v waxay markaas ahayeen waxaa sii jiri jireen afar jibaar ama iminka sii laba jibaarmay afarka jibaar markii loo fiiray saddex meel laakiin dadka markaas kooxda ah ayaa tilmaamayaan in tirada ay hadda markaas hoos u dhacday tan iyo markii wacyigelinta aad loo ballaariyey waa sida markaas nuurta xaaji ay ku sheegayso xubnaha kooxda ayaa markaas diiradda saarayaan sidii loo kordhin lahaa iskaashiga ka dhexeeya haweenka dabcan qabaa'ilada kala duwan si loo markaas loo helo nabadda weliba kor uqaadida ammaankooda dumarka sida warbixinta ay ku tilmaamayso ururka haweenka ayaa markii ugu horreysay la as-aasay bishii sebtembar labadi kun koob iyo labaatankii magaalada marka oo dabcan ah magaalo xeebeedka soomaaliya oo gobolka shabeellada hoose waa sagaashan iyo shan kilomitir dhanka koonfureed ee kaga xigtay caasimadda muqdisho kadib waxaa markaas lagu soo celiyey waxaa lagu soo celiyey tuulooyinkii ku hareereysanaa ee buufow iyo sidoo kale janaale waxaana sanadkan dabcan lagu fidiyey golweyn iyo sidoo kale waa shalombood iyo sidoo kale ceel jalaale oo dhammaantoodna mar isla deegaankaasi ka tirsan kooxdan ayaa markaasi ka kooban ilaa iyo boqol lixdan iyo shan xubnood oo dumar ah kuwaasoo diiradda saaraya sidii loo kordhin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa haweenka qabaa'ilada kale duwan si loo helo nabad loona xoojiyo amnigooda dhegeystayaal kooxdan haweenka waxa ay sidoo kale gacan ka geysanayaan inay meesha markaasi ka sareen cabsida markaasi ka dhalan karayso arrimaha ku saabsan warbixinta kiisaska iyo weliba in markaasi la caadaysto dareemada haweenka gobolka iyo guud ahaan soomaaliya sida ay tilmaamayso waxayna sheegayeen inay tusaale doonayeen inay u qaataan sidoo kalena ka madax banaanaan dumarka gobolka marka dhammaan ku wada sugan sida deegaanada markaasi hoos imaadaan una sheegto ama u sheegayaan inay dhibaatada tacdiyada markaasi laga gudbo si in badan markaasi lagula kaco dhibaatadana haysato waxaa lagu hayn jiray dabcan qof iyo sidoo kale qof waa dadka lagu hayi jiray hadda waxay noqonaysaa mid markaasi dadka ay ka waantoobayaan sidoo kale ay fahmayaan lana maraya ceeb iyo sidoo kale dayacaad xoogan oo dadka markaas ama haweenka lagula kacayo laakiin taasi hadda waxay markaas u muuqataa mid dadka ay wada fahmayaan waa sida markaas iyada ay sheegayso tan iyo markii la abuuray kooxdan waxay markaasi taageertay toddoba kiis oo oo markaas waxay ka qabatay oo tiro aad u badan oo ka jira gobolka halkaasi oo aan caadi inta badan ahayn haweenkana markaasi ku sheegan jireen kiisaska noocahaas ama ay ka gaabsan jireen laakiin waxay sheegeen in boqol lixdan iyo shanta haween ama dumarka ah markaasi kaalintooda ay ka qaadan karaan sidoo kalena ay fududayn karaan kiisaska markaasi kala duwan si markaasi maxkamadaha loo gaarsiiyo weliba dadka dhibaatada markaasi kula kaca haweenka qaar badan oo kamid ah haweenka deegaanka tani ee markii ugu horeysay ee markaas diirada ku saareen ayna soo shaacbixeen kadib markii hablo fara badan dhibaato ay kula kaceen markii ugu hore waxaan waxaan waxaan markaas waan wareegnay leedahay in aan sidoo kale ka sheekeynay la wadaaga arrimaha sababaha sida markaas qofka usan ugu cabsanin sidoo kale usan u qarsanin dhibaatada markaas qofka too gaarto ama qofka sidii xanuunada dhibacan qofka kula kaco uusan ugu sii fadin dhaqdhaqaaqyadan ayaa dabcan waxay markaasi sheegayeen in shirarka caadiga ah iyo weliba xilligada markaasi arurinta waa dabcan shirarka marka kala duwan ay qabsanayeen kaga hadlayeen ujeedada iyo muhiimadda ay markaasi sheegayaan inay tahay in marna aan laga marmi karin qof dumar ah in markaas ay mid ka noqoto fikirka kooxahan ayaa kamid waxaa ay ka mid yihiin wadatashiga bulshada oo ay soo qabaan qaabiyaan hay-adaha i o m ta barnaamijka daryeel oo ay markaasi maalgeliso midooda yurub barnaamijka wuxuu raadinayaa inuu markaasi gacan ka geysto xasiloolida weliba nabadda soomaaliya wuxuuna si gaar ah markaasi diiradda u saaraya sidii markaas haweenka loo heli lahaa agabka ay u noqon lahaayeen wakiilada isbedelka hanaanka nabadda ama doorkooda ay kaga qaadan lahayeen gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa markaasi saameeyey tobanaano sano oo xasiloon darre ah colaado iyo weliba masiibo fara badan magaalada marka ayaa markaas waa dadka ku nool waxay ku nool waxay markaasi ku noolaayeen muddo lix sano ah oo ay markaasi maamulayeen kooxda ka dagaalanta halkaasi shabaab ilaa iyo dowladda dib markaas ula wareegtay gacan kuhaynteeda ilaa iyo labada kun sideed iyo tobankii dhegeystal kooxdan xagjirka ah yaa weli markaas ku sugan qeybo ka mid ah dalka waxaana markaas lagu qiyaasaa in ka badan ilaa iyo shan boqol oo kun oo qof oo ay ku hoos nool yihiin gacantooda oo ay ku jiraan bulshooyinka deegaan waa deegaanka degmada haweenka ku nool dhulka kooxda markaas ka arimiso kooxda shabaab ayaa loo ogolayn inay ka qayb qaataan nolosha bulshada waxaana inta badan loo geystaa tacdiyo kala duwan dhegeystayaal tani markii kooxda la asaasay haweenka haweenku waxay markaasi dhiseen oo kubciyeen xiriirka ay la leeyihiin guddiga nabad waa nabadda iyo sidoo kale badbaadada degmada maka hay-adda maxalliga ahi waxay markaasi diiwaangelisay khilaafaadka dembiyada ee xubnaha bulshada waxaana u soo bandhigtay kiisas hay-adaha markaasi quseeyo si arrinta markaasi dabagal xoogan loogu sameeyo waxaana dabcan mahadcelin iyo sidoo kale dabagal xoogan sidooiyo sidoo uga go-an tahay inay markaasi dembiyaasha la horkeeno cadaaladda sidoo kale wax looga qabto haweenka waxay markaas in badan ay dadka iyo sidoo kale haweenka doonayaan inay usoo jeestaan in markaasi noloshooda iyo xaaladooda iyo caafimaadkooda marma aansan lagu tamanin kooxda marka haweenka iyo weliba guddiga waxay door muhiim ah waa door muhiim ah ay ka ciyaarayaan xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale si loo maariyo habdhaqameedka cadaaladda oo markaasi ku salaysan qabiilada ah oo loo yaqaano xeer dabcan maqnaanshuhu nidaamka iyo sidoo kale maxkamadaha ka shaqaynta degmada shaqaalaha kooxaha bulshada iyo sidoo kale kamid ahaanshuhu shaqaalaha dowladda dhegeystayaal iyo sidoo kale shaqaalooyinka kale ama sidoo kale hay-adaha kale ee markaasi ka howlgala waddanka soomaaliya si ay markaasi xubin ama qeyb uga naqaan lahaayeen waana koox markaas ka qabanaya sidoo kale doonaya in xalinta kiisaska kala duwan sidoo kale ay ka noqon karayaan in loo helo garsooro saax ah oo markaasi fahmi karo dhibaatada iyo xaaladaha dumarka mar weliba ay kala kulmaan waxayna markaasi sheegeen in khilaafafka qoyska ama khilaafka qoyska iskudhacyada beelaha iyo iskudhacyada ka dhasha goobaha biyaha muranada dhulka ama kiisaska g b v si loo xaqiijiyo in markaasi qeyb markaasi dumarka ay ka noqdaan oo ay markaas imika loogu daayo sidai ay ku xalin lahayeen ama qeyb markaasi qeybta nubid waa qeybta nabad sugidda ama qeybta amniga ee door ka qaataan tani markii kooxdan haweenka i o m waxay sidoo kale fulisay markii dabcan marka iyo tuulooyinka u adhow in qorshayaal xiriir ah oo markaas lagu kobcinayo isdhexgalka haweenka qabailada kala duwan dhegeystayaal sanadkan labada kun labaiy labatanka kooxaha waxay markaas asaastay madasha waa bilayska bulshada oo ay markaas wehrinayaan booliiska iyo weliba guddiga si loo xoojiyo xidhiirka ciidamada amniga sidoo kale fududaynta helitaanka cadaaladda maxaabiista dabcan iyo sidoo kale dhibanayaasha xadgudubyada xuquul insaanka markaasi kula kaca dabcan bandhigan ayaa sheegaysa in haweenka bulshooyinka kala duwan ay sidoo kale u sahleyso in ra-yada dhammaan ay soo aruuriyaan oo markaasi ka dhanka ah dhibaatada kula kaca ama uu fudayn karo sidii loo heli lahaa dabcan dadka ciqabadaha ama waa ciqaabta markaas dumarka mariya dhegeystayaal howlahan ama howlaha ayaa markaas sidoo kale ka mid ah koor uqaadista awoodda u dhexeysa haweenka si u xaliyaan khilaafaadka iyo weliba waa isticmaalka bandhigyada dhaqameedyada oo markaasi noqon karta madal oo haweenka markaasi soo bandhigaan fikradooda sidoo kale iyo bixinta haweenka beelaha ee kala duwan sidoo kale u fududayn karto inay halkaas layskugu wada imaado sidoo kale soo gudbiyaan ra'yigooda waxaa kooxaha haweenka iyo weliba guddiga labadaba waxay abuurayaan kooxaha ama sidoo kale si ay aragtidooda fikirkooda ugu soo gudbiyaan qeybta markaas whatsappka u heli karaan inay hagaajiyaan sidoo kalena isku dabarridaan macluumaadka si ay awood ugu yeeshaan inay si deg deg ah wax uga qaban karaan arrimaha deg dega ah ee quseeya dumarka waxaa dabcan ay sheegaysaa wax weliba ay tahay in dadaalka kooxaha ay sidoo kale uga go-an tahay in weliba dembiilayaasha la hor keeno cadaaladda haweenkuna hadda waxay markaas haystaan meel ammaan ah oo ay markaas u jeesteen ama sidoo kale kusoo gudbin karaan baahidooda kala duwan dhegeystayaal ugu dambeyntii waxaa sidoo kale jiraan rajo ah in haweenka loo heli karo cadaalad waxaana dareemaynaa in codkeena hadda la maqlay la aqoonsaday oo markaas loo danqanayo in la ixtiraamo sida markaas ay ku sheegayso gabadhaasi xaajiyo inkastoo degmada aysan ka jirin maxkamad haddana dumarka dhibanaasha ah waxay markaas la taageeraya iyadoo odayaasha oday dhaqameedyada iyo sidoo kale cuqaasha waxgaradka dhammaan ay taageerayaan in dhibaato aan loo geysanin dumarka oo wixii hore markaas laga gudbo daryeel ayaa markaas waa dabcan daryeel ah waa daryeel oo mashruuc markaas ayadana qayb ka ah oo markaas ka socota qayb yurub ayaa mashruucan xasiliinta ah socon doona ku sheegtay muddo saddex sano ah waxaana fulinayaa midooda yurub waxaana fulinteeda hay-adda i o m ka kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo sidooga dib u heshiisiinta mo m o i f ar iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed hirshabelle iyo galmudug barnaamijkun wuxuu markaasi hiigsanayaa in sanadka soo socdo ee labada kun waa saddex iyo labaatanka hiigsigu uu markaasi la ballaariyo sidii maalgelin buuxda loogu sameeyo sidoo kale lagu taageero dumarka dhibaatada xadgudubada kala duwan mar weliba la kulma dhegeystayaal
waataa dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan mar kale ee qodobada markaasi miiskii noo saaranayaan uu kusii soconaynaa arrimaha markaasi gargaarka qaxootiga iyo weliba bani aadanimada yuusuf wuu mahadsan yahay dabcan haddii aanu eegno dhanka iyo gobolka waqooyi beri ama gobolka waqooyi ama waqooyiga dalkani kenya iyo weliba guud ahaan dalka waxaan leeyahay inkasta oo aanay abaartu ku cusbanayn ama markaasi ahayn mid ku cusub gobolka yani gobolka waqooyiga aanu ka hadlayn ama northern parts dabcan haddana waxaa leeyahay baaxadda iyo weliba muddada ay marayso xaaladdan ama ay taagan tahay hadda taagan ayaa ah mid aan horay loo arag waxaanay xaaladdu si xawli ah uga sii xumaanaysaa dhulka oomanaha ee dalkani kenya ee loo yaqaano arid and semi arids ama loo yaqaano asal iyadoo xilli roobaadkii shanaad ee isku xigta ama xilligii shanaad ee markaasi la fiilinaya roobka waa bilaha oktoobar iyo weliba december bisha tobanaad ilaa iyo bisha soo socota ee december ama bisha layo tobanaad ayaa markaasi waxaa la saadaalinayay inuu dhici doono roob ama la saadaalinaya inuu dhici doono roob markaasi ku filan laakiinse hadda sida kooxaha markaasi iyagu saadaasha hawadu ay sheegayaan waxaa macquul ah in ay ka hoos maraan ama hoos uga dhacaan waa rajadii iyo weliba intii la filinayay durbada bishii tobanaad ay soo dhammaatay bisha kow iyo tobanaad dabcanada gabagabada ayaa lagu jiraa bisha laba iyo tobanaad oo keliya ayaa harsan oo sidoo kale la rajaynaya in ay isbedel uu dhaco amaba markaas wax isbedelaan laakiin waxaa leeyahay haddii arrimahaasi ay suurtageli waayaan ama suurtagal ay noqon waayaan wax haddana sii soconaysa ama markaasi la gaari doonaa xilli roobaadkii lixaad ee macquula inay markaasi oo xiriir ah oo roob la waayo baahida ayaa markaasi sii wadi doonta a leeyahay inay si dhaqso ah u kororto haddii hadda halka la taagan yahay laga dhaqaaqi waayo hadda marka sidoo kale rajada iyo weliba meesha laga fakarayo sidii loo waday iyo sidii loo fikiray ay noqonin sidoo kalena saadaashu ay noqonin mid markaasi hoos uga dhacda roobabka la rajaynayo xaaladdu ay kasii dari doontaa sidoo kale dhibaatooyinka si dhaqsi ay ugu sii kordhi doonaan ayaa markaasi sida warbixinta markaasi ay sheegayso ilaa laba milyan boqol kun oo qof ayaa hadda wajahaya laba milyan iyo boqol kun oo qof ayaa hadda waxay wajahayaan cuntayari halisa oo ku baahsan waqooyiga dalkani kenya yacnii ma laga hadlayo guud ahaan dalka laakiinse northern parts markii laga hadla ma waqooyiga dalkani kenya eeismaamulada halkaasi ku dar turkana ku dar isiolo ku dar marsabit gaarisa wajeer mandera iyo weliba ismaamuladaasi oo dhan markii la isku dardaro laba dhibic hal milyan oo qof ayaa hadda cuntayari ayaa haysa yacni cuntayari ayaa haysa cuntayari marka luu leeyahay waa dad markaasi berito ama maalinta xigta aan la garanayn sida xaalkooda uu noqon doono waxaa ku jira in ka badan hal dhibic hal milyan oo markaasi xaalad deg deg a waxaa loo yaqaano wejiga afraad ee i p c yacnii dadkan waa dad markaasi u baaha cunto cuntayre ay wajahayaan qaarna waxaa leeyahay waxaa laga yaabaa inay markaasi macluul halis ugu jiraan i p c wejiga shanaad yacni markii heerkan uu gaaro amaba stagekan la gaaro waa stageka macluulka stagekaasi kasii horeeya ee stage fona waaba marka markaasi qofka ama xaaladuhu ay iyagu markaasi weli gaarin xaalad deg dega ama xaalad macluul laakiinse ay u dhowdahay heerka sidoo kale nafaqadarada ayaa si deg dega u kordhaysa ayaa leeyahay waxaana qayb ka ah qiyaastii lix boqol konton iyo laba kun sagaal boqol iyo lixdan caruur ah oo ay da-doodu u dhexayso waxaa leeyahay lix ilaa konton iyo sagaal bilood ayaa markaasi waxaa haysa nafaqadaro ama heerarka nafaqadaradoodu ayaa kordhaya lix boqol konton iyo laba kun dabcan waa tiro aad iyo aad u badan sidoo kale sagaashan iyo lix kun afar boqol iyo siddeetan haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya waxay iyaguna u baahan yihiin ayaa leeyahay daaweynta nafaqa xumada bacan in laga daweeyo sidoo kalena xaaladoodu lala tacaalo waa waxa markaasi ay u baahan yihiin haweenkaasi taasoo horseedaysa cawaaqib xumo ayaa leeyahay oo mustaqbalka fog ah sidoo kalena kordhinaya sidoo kalena dhibaato ku keenaya caruurta koritaankooda maadaama labada dhinacba ay dhibaatadu haysato hooyadii naasku nuujinaysay iyagooda nafaqa xumo ay hayso iyo weliba xaalado markaasi daran caruurtii kasii daran iyaguna taasi waxa ay dhibaato ku keenaysaa koritaankooda haddii aanu eegno dhanka daaqa iyo biyaha xooluhu waxa ay horseedeen dhimashada in ka badan hal dhibic shan milyan oo neef ah ama hal milyan shan boqol oo kun oo neef ah ayaa goboladaasi ama gobolka halka loo yaqaano asal ama gobolada qalan ee dalka ismaamulada qalalan ee waqooyiga ayaa halkaasi waxaa ku dhintay hoola intaasi dhan tiradoodu bishii sagaalaad ee sebtembarna bisha oo keliya in ka badan toban iyo toddoba kun oo neef ayaa waxa ay ku dhinteen ismaamulka mandera waa hal bil gudaheeda dabcan toban iyo toddoba neef ayaa halkaas ku dhimatay ayaa leeyahay oo ay ama ku bakhtiyey oo ay ku jiraan lo geel iyo ido iyo ariba isku daro dabcan markii guud ahaan la isku daro tirada halkaasi ama intaasi ayay gaaraysa dhimashada geela iyo weliba ariga oo sii kordhaysa ayaa muujinaysa ayaa leeyahay inay sii kordhayso darnaanta abaarta yacni halkaas markay gaarto ariga iyo weliba geela ay gaarto dhimashadu xaaladdu waxay dhimcineedu tahay inay kasii darayso maadaama ay yihiin ayaa leeyahay kuwa ugu adkaysiga badan oo inta badan ay markaasi ugu dambeeyaan oo markay timaado dhimashadu ay iyagu ugu dambeeyaan xooluhu dabcan waa hanti markaasi habnooleed iyo weliba mid nafaqo muhiim ayuu muhiim u ahba bulshooyinka oo u badan xoolo dhaqatada halkaasi dadka ku nool dad baadiyaha iyo miyiga ku sugan aan ogsoonahay xoolaha oo ah the basic needs waxa loo yaqaan waxa ay ugu koowaad ee iyagu ay ku tirsan yihiin maadaama nafaqada markay imaato yacni caruurta caanahoodii iyo waxyaabihii kalena ay iyagu ugu horeeyaan intaasiina waxaa leeyahay waxay mar kale xaalad ay caqabad ku tahay dadka waxaa sidoo kale la leeyahay caanaha iyo weliba hilibkii iyo arrimahaasi oo lala yahay si loo fahmo baaxadda dhibaatada hay-adda loo yaqaano d r c waxay markaasi qiimeyn deg deg ah ku samaysay ismaamulada turkana ismaamulka garissa iyo weliba ismaamulka mandheera oo ay markaasi qeyb ka yihiin laba boqol konton iyo sideed waraysiyo shakhsi ah intii u dhexaysay waa dabcan laba iyo tobankii iyo weliba sideed iyo tobankii bishii sebtembar sanadkan ayaa waraysiyo ee markaasi hay-adda ay dad kala duwan ay waraysatay waxaa leeyahay dadkan boqolkiiba lixdan iyo toddobo ka mid ah la waraystay waxay ahaayeen dumar dumarkaasina boqolkiiba afartan waa dad markaasi iyagu qoyskooda madax ka ah amaba markay qoyskooda madax lagu leeyahay qofka lagu tiirsan yahay ee nolol maalmeedka wax walba soo dhicinaya inay hooyada tahay boqolkiiba afar iyo toban waxay ka yaraayeen ayaa leeyahay da'da shan iyo labaatan iyo laba iyo toban boqolkiiba waxay da'doodu ka weyneed lixdan sano hay-adda d r c ayaa sidoo kale waraysatay soo saarayaasha ama kuwa markaasi caanaha iyo weliba kuwa iyagu iibinaya laba iyo toban goobood oo ka tirsan saddexda markaasi ismaamul aanu ka hadalnay si ay u fahmaan caqabadaha hortaagan wax soo saarka caanaha iyo weliba suuqa caanaha iyo sidoo kale meelaha wax soo saarka ay gacan ka geysan karaan waa arrimahaasi si looga digtoonaado sidoo kalena looga hortago caaqixumada ka dhalan karta xaaladaha hadda taagan dhibaatada nooleed ee joogtada ah ayaa dadka waxaa leeyahay markii la eego si guudba qaaradan africa dhibaatada nooleed ee hadda jirta ee joogtada ah waxay dadka ku riixaysa ayaa markaasi faqri adduunka oo dhana iyadoo gobolka beriga africa waa east africa uu si gaar ah u saameeyey cunto yari iyo sicir barar ka dhashay ku tiirsanaanta cuntada oo sarraysa iyo abaaro daran ayaa halkaasi ka jira yacni dhibaatadu waxaa marka hore dhibaatadu ay ka imaanaysaa ayaa laleeyahay waa kow faqri laba xaaladda abaarta iyo cunto yari sicir barar ayaa sidoo kale jira waxyaabahaasi oo dhan ayaa la isku dardaray kadibna dhibaatada nooleed ee joogtada ah ee beriga afrika ay qeyb ka noqonaysa dadka sida aadka u saameeyey ama ay u saameysay waxaa ka mid ah bulshooyinka martida loo yahay ee nugul iyo weliba dadka ka barakacay magaalooyinka kuwa oo ay markaa dadka ka soo barakacay horta tuulooyinka ee magaalooyinka soo galay iyaguna waa dadka inta badan saamaynta ay ka soo gaartay kuwaas oo ay saamaysay kor u kaca qiimaha adeegyada gaadiidka iyo weliba cuntada wax walba oo sar u kacay ayaa qeyb ka noqonaya dadka barakacayaasha ah ayaa si gaara halis ugu jira in markaasi laga waayo ama loo waayaba gargaar guddiga badbaadinta caalamiga ee loo yaqaano i r c iyo hay-adaha kale ee iyagu la howlgala ayaa goobjoog ka ahaa waxaa leeyahay qaar ka mid ah macaamiishooda si gaara magaalooyinka nairobi iyo xitaa kampala oo la ildaran saamaynta sicir bararka iyo saamaynta aadka u saraysa ee ka dhalatay qiimaha nolosha oo hadda sare u kacay kor uga caddaynta iyo weliba cunnadii oo aad iyo aad u yaraatay awood la-aanta inay daboolaan baahiyaha aasaasiga ah maadaama dadka qaar ay haysanin wax shaqo ah kuwa qaar iyaguna ay dhibaatooyin kale ay la kulmayaan dabcan waa xaaladda ka jirta ee gobolka waqooyiga ama waqooyiga dalkani kenya ama northern asals loo yaqaano iyo si gaar markaanu eegno anrada si guud markaanu eegno ee dalkani kenya iyo guud ahaan gobolka geeska africa oo dadku iyaguna hadda leeyahay waxa ay u dareemayaan culeysyo kala duwan oo ka dhana nolosha haddii ahaan lahayd sicirbar cuntadii oo laleeyahay cuntadii qiimihii oo sare u kacay sidoo kalena abaartii waxyaaba lamid oo halkaasi iyaguna ee ee laga soo tabinayo aan kusii soconno haddii aanu eegno warbixintan waxay ku saabsan tahay warbixin ay soo saartay hay-adda socdaalka adduunka i o m hay-addan waxa ay leedahay in ka badan konton kun oo qof oo adduunka oo dhan ah ayaa naftoodu ku waayey safaradoodii socdaalka tan iyo markii mashruuca muhaajiriinta maqan ee i o m uu bilaabay diiwaangelinta dhimashada ama dadka iyagu dhimanaya sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii sida lagu sheegay warbixin cusub oo i o m ay soo saartay amaal markaasi ay soo daabacday waa isbuucyo ka hor ama maalmo ka hor inkasta oo ay sii kordhayaan khasaaraha nafeed haddana wax tallaabo ah oo ay qaadeen dowladaha dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan dadka u socdaalaya iyo kuwa ay u socdaanba ma jiraan waxaa leeyahay sidaa warbixintu ay ku sheegayso i o m yacni marka la eego baaxadda dadka dhimanaya iyo marka la isku barbar dhigo tallaabada falcelinta waddamada ay ka soo jeedaan dadkaasi iyagu waddada ku dhimanaya ama waddamada ay u socdaan ay doonayaan inay galaanba labaduba waa mid aad iyo aad u kala hooseyso ama u kala fog ayaa leeyahay sababtu waxay tahay yacni tallaabada ayaa ka hooseysa ama ka yar si wax looga qabto dhibaatooyinka caalamiga ee ka socda muhaajiriinta ee lala yahay inkasta oo kumanaan dhimasho ah lagu diiwaangeliyey waddooyinka ee dhanka socdaalka sanad walba wax aad u yar ayaa la sameeyey si wax looga qabto cawaaqibka masiibooyinkan iska daa in laga hortegee ayay tiri julia black oo ah ama ka mid ah kuwa iyagu warbixintan qoray sidoo kalena soo saaray si kastaba oo ay ahaataba ama si kastaba sababaha dadka ku qasbaya ama ku riixaya in ay guuraan ma jiro waxaa leeyahay qof u qalma inuu dhinto isagoo raadinaya nolol wanaagsan laakiin hadda sababo kala duwan ayaa loo aaneynaya oo laleeyahay waxay ku qasbayaan dadka in ay ku riixaan ama mar walbaba ay ka fakaraan inay guuraan haajiraan socdaalaan waddankii ay ku sugnaayeen ma ii waddan kale ay nolol u raadsadaan in ka badan soddon kun oo qof oo ku jira diiwaanka mashruuca muhaajiriinta maqan ayaa ah kuwa dhalasho ahaan aan la garanaynin soddon kun oo ka mid a dadkaasi halka ay ka soo jeedaan iyo waddanka ay ka yimaadeen lama garanayo taas oo muujinaysa ayaa leeyahay in ka badan lixdan boqolkiiba kuwa ku dhinta dariiqyada socdaalka ay yihiin kuwa aan la aqoonsan dadkaasi ma ahan dad la aqoonsanayo maadaama wax lagu aqoonsada aysan lahayn dadka la aqoonsanaya inta badan waa dad la qabtay oo afka laga sheegaya ama kuwa iyagu wata kaararkii iyo waxyaaba lamida waddamada ay ka yimaadeen laakiin hadda maadaama qofkii isku socdo waa adigoo intaa halkan ka tagtay waddanka iska gashay waxba aan wadan dharkaada keliya sita dabcan kuwaasi oo ka tegay kumanaan qoys ah oo raadinayo jawaabo wakhtigu wuu sii socdaa war ma jiro ayuu yidhi waa nin muhaajira oo isagu u dhashay waddanka morocco sidoo kale ku sugnaa spain waxaanu wuu sidaasi u sheegay hay-adda i o m isagoo raadinaya walaalkii oo la waayey labaatan sano ka hor isagoo u socda gobol waa qaaradda yurub muhaajiriinta lala yahay ee dhalashadoodu la aqoonsan karo in ka badan sagaal kun waxay ka soo jeedaan dalalka afrika in ka badan lix kun iyo shan boqolneh waxay ka yimaadeen qaaradda aasiya saddex kun oo kalene waxay ka yimaadeen amerika waxaa xusid mudan saddexda waddan ee ugu sarreeya ee ay asal ahaan ka soo jeedaan marka aanu eegno yacni qaarad qaarad waana sheegnay qaaradda africa iyo aasiya iyo america ay ugu badan yihiin laakiin haddana marka la eego waddan waddanka afghanistan ayaa ugu badan suuriya ayaa qayb ka ah iyo miyanmar saddexdaasi waddan waa waddamada markaasi ugu sarreeya ee asalahaan ka soo jeedaan dadkan waddooyinka ku dhammaanaya waxaa ka jiro rabshado aanu soo nahay iyadoo dad badan ay ka cararayeen guryahoodii si ay magangelyo u raadsadaan ama u raadsadaan dalka dibaddiisa in ka badan kala bar eh, kontonka kun oo dhimasho shakhsi ah oo la diiwaangeliyey ayaa ka dhacay dariiqyada waa kuwa tega iyo kuwa gudaha yurub ku yaala iyadoo waddooyinka halka loo yaqaano marinka mediterraneanka ay galafteen ugu yaraan shan iyo labaatan kun boqol iyo afar qof waddooyinka yurub ayaa sidoo kale ah tirada ugu badan ee iyo tirada ugu badan ee tirada dadka la la-yahay oo loo malaynayo inay dhinteen iyadoo ugu yaraan lix iyo toban kun iyo soddon iyo laba la diiwaangeliyey lagu la-yahay badda kuwaas oo aan weligeed la helin haraagooda ama maydadkoodaba ilaa iyo hadda lama helin dadkaasi waa dad sidaasi ku tegey afrika waa gobolka labaad ama qaaradda labaad ee ugu dhimashada badan dadka iyagoo haajiraya ama guuraya iyadoo in ka badan sagaal kun ay ku dhinteen qaaradda intii lagu guda jiray socdaalka tan iyo sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii xilligaas oo la bilaabay in la diiwaangeliyo dadka sahanada qoysaska ee gobolka ayaa muujinaya in tirooyinkani ay ku dhow yihiin inay yihiin kuwa aan la tirin karin yacni hadda kuwan la diiwaangeli ayaa laga hadlayaa laakiin waxaan leeyahay t- tirada markii si kale loo dhigo waxaa macquula inay intaasi ka badan tahay wax haddaanu ka hadlayno waa dadka la ge- la diiwaangeliyey la daabacay ku dhowaad toddoba kun oo dhimasho ah ayaa laga diiwaangeliyey sidoo kale america inta badan wadooyinka ee dhankaas waa afar waa- wadooyinka america ama maraykanka loo soo galo afar kun lix boqol sagaashan iyo afar ayaa ku dhintay xuduudka dhulka ee maraykanka iyo mexico oo keliya ayaa ah goobta ay ku dhinteen in ka badan afar kun tan iyo sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii lix kun laba boqol oo kale oo dhimasho ah ayaa laga diiwaangeliyey aasiya oo dhan carruurta waxay ka yihiin in ka badan kow iyo toban boqolkiiba nolosha dadka ka lumay ama ku lumay waddooyinka socdaalka ee qaaradda aasiya waana saamiga ugu sarreeya gobol kasta marka la eego carruurta ugu badan halkaasi ay ka soo jeedaan dhimashada tob- toddoba boqol toban iyo toddoba ee carruurta ah ee la diiwaangeliyey intii lagu guda jiray ee socdaalka gobolka in ka badan kala bar oo ah afar boqol soddon iyo lix waa qaxootiga rohinjia carruurtaasi kala bar waddanka rohinjia ay ka soo jeedaan galbeedka aasiya ugu yaraan kun saddex boqol toban iyo shan qof ayaa ku dhintay waddooyinka iyaga oo socdaalaya ama haajiriya kuwaas oo intooda badan ka dhaca waddamada ay ka jiraan iska horimaadyada socda kuwaas oo ka dhigaya waa dukumentiga muhaajiriinta lala yahay mid aad u adag oo ugu yaraan shan boqol laba iyo labaatan qof oo ka yimid geeska afrika ayaa ku dhintay dalka yeman halkaasi markuu uu leeyahay geeska afrika soomaaliya kenya etoobiya ayaa iyaguna qayb ka noqonaya kuwaas oo inta badan waxaa leeyahay ee ku dhi- ee ka- ee- ay ka dhacaan rabshado waxaana la diiwaangeliyey dhimashada laba boqol lixdan iyo afar qof oo suuriyaan ah oo isku dayay inay u gudbaan dhinaca turkiga waxaan sidoo kale i o m ay leedahay waxaan carabka ku adkaynaynaa in waajibaadka hoos yimaada sharciga caalamiga ah oo ay ku jiraan xuquuqda nolosha ay tahay in la ilaaliyo mar walba waxaan u baahannahay ay- i o m leedahay inaan ka wada shaqayno ka hortega iyo yaraynta dhimashada sii socota iyadoo mudnaanta la siinayo howlgallada goobida iyo weliba samatabbixinta hagaajinta iyo ballaarinta dariiqooyinka ama waddooyinka socdaalka ee joogtada ah iyo badbaadada iyo hubinta in maamulka socdaalka uu mudnaanta siinayo ilaalinta iyo badbaadinta dadka iyagu socotada ah ama dadka doonaya in ay waddamada kale galaan ee sida aanu sheegnayba iyagu ah dadkaasi muhaajiriinta dhegeystayaal waddamadooda ka tegaya halkaasi badda iyo waddooyinkana ku dhammaanaya dabcan warbixintii ugu dambeysay ee ka hor warka aan soo qabanayo ee ku saabsan arrimaha socdaalka arrimaha dhimashada waddooyinka iyo badda lagu dhammaanayo dadkaasi iskugu jira qaaradaha kala duwan ee dunida ee ka kooban yahay gabagabadii barnaamijkaeen soo gaaray daqiiqadayaanu koobanayno soo hartay dhegeysta bal iminkan xaaladaha dhaqan dhaqaale ee hay-adda qaramada midoobey ee saakay ee warbixin markaas ay soo dhigtay shalay kaga hadlaysay dhanka dhaqaalaha colaadaha iyo sidoo kale arrimaha ee dhaqaale yaraanta biniaadinimada markaas iminkan la soo korodhay ayaa inta hadda markaas aada looga hadlaya sida warbixinta qaramada midoobey kenya kaga hadlayso waa xaaladaha eh, dhaqan dhaqaale ee iminkan sii xumaanaya eh, ayaa colaadaha cusub iyo kuwa sooda iyo dhaqaalaha ya- dabcan yaqa- waa dabca- waa dhaqaale yaraanta biniaadinimada iminkan kusii kornamayso qatarada xadgudubyada ku salaysan jinsiga lagu barakacay haweeney fara badan gabdha fucus qasaba ah lagu guursaday unhcr hay-ada qaxootiga qaramada midoobe ayaa markaasi digniin ka diraysa ciisadaha isku dhafka ah ee markaasi iminkan ay ka hadlayso colaadaha cimilada khasaaraha cirka isku sii shiraraya iyo saameynta eh, dagaalka wadankaasi ukraine iyo sababaha iminka ku keenay ay dhibaatada sidoo kale ka haysa geeska africa sida iminka wadanka soomaaliya qofsab markaasi qaarkood ay gu- eh, halkooda iskaga soo hayaameen oo barakacyaal ay ku noqdeen kabamka Tani waxaa laga dareemayaa adduunka oo dhan laakiin haweenkii weliba gabdhaha ayaa si gaar ah iminkan loo dhibaateynaya sida warbixinta iminkan diradda ku saarayso qaxooti badan iyo dad gudaha ku barakacaya awo- aad awoodin waa awoodin inay markaasi daboolaan baahiyada asaasiga taasoo ay ugu wacan tahay sicir bararka iyo iyo gargaarka biniaadinimada xadidan ay markaasi sababaan eh, silsilad dheer u noqotay dhibaatada xaaladaha dhaqan dhaqaale ee iminkan sii badanayso haweenkii gabdhaha barakacyaasha ayaa inta badan ah kuwa ugu nugul argagaxa kuwa ugu noqonoqonaya una argagaxa badan marka loo eego khasaaraha hantida- hantidooda iyo nolol maalmeedkooda qalqalgelinta iyo weliba badba- waa badbaadinta qeybta bulshada sida joogtada ah ee loo saaro waxbarashada ilaalinta bulshada kale qaranka qeyb markaasi doorkooda ay kaga galaan mise kaga ciyaaraan iyadoo ay safku ay soo food saarto cuniyari iyo sicir barar haween iyo weliba gabdho badan inta badan iskugu jiraan ayaa lagu qasbaa inay qaataan go-aamo calool xumo ah oo markaasi ku saleyn karto in noloshooda ay ku qatimaan nolol qal- qal- qalqalgelin karto qofka qaxootiga ku nool algeria bangladesh cameroon chad ethiopia kenya sudan koonfurta Su- koonfurta sudan nigeria tanzania uganda republic of congo Z- zambia iyo soomaaliya ayaa un s r waxay diiwaangelisay walaacyo nafaqo ah oo dabcan waa- waa walaacyo halis ah kuwaasoo waxaa ka mid ah in nafaqo xumi baan ay ka haysto dadkii oo fadhiid noqday iyo sidoo kale guud ahaan bariga afrika koonfurta afrika in ka badan afar meelood saddex meel oo qaxooti ah ayaa arkay in ay xaaladii cakarneed ee raashiin la-aan ee iminkan inta badan aw- ay soo food saarto marka loo fiiriyo baahiyada asaasiga ee ka taagan gobol- wadamada haddaan soo sheegnay gudaha suuriya hal dhibic sideed milyan oo qof oo ku jira xeryaha barakacyaasha ee cunto yari ba aan soo food saartay halka sagaal ka mid ah tobankii qaxooti suuriyaan ah ku sugan lubnaan aysan awoodi karin in bixiyaan cuntada adeegyada muhiimka iyo adeegyada muhiimka ay dadka shacabku u baahan yihiin halka soomaaliya ay sidoo kale haysato dhif- dhibaato nafaqa darro gaaraysa saddex dhibic laba milyan oo dad ah taasoo inta badan abaarihii waddanka ku dhufatay inta badan ay kasoo kabsa- ay kasoo kabsan layihiin noqotana tan ugu badan uuna xaaladda adag ee waddanka soomaaliya xitaa dowladda federaalk soomaaliya aysan awoodi karin sidoo kale quudin karin guud ahaan america kala bar dadka si qasab ah loo barakiciyey waxaa cunadan eh, eh, laba cuno oo keli ah maalintii ay dadka inta badan iskugu diyaareen afar meelood marka loo fiiriyo qaaradda afrika oo hal maalin ama laga yaaba in qofka maalintii uu cuno cunin ama laba maalin maalin uu keli cunto cuno saddex meelood hooses u dhigaya tirada dad tayada cunooyinka sida lagu sheegay xogta u n c r oo sudhaca weyn oo ka yimid hab- hab- waa habbedelka cunnada ayaa markaasi sa- eh, sada- waa saadaalinaysa inuu dhici doono Y- waa qeybka markaasi arrimahaas ah, waa qeybta markaasi cunnayarida qeybaha wadamada yemen iyo saaxil malaayiin qof oo gudaha ku barakacaya ku nool wadamo ay ka mid yihiin soomaaliya iyo weliba afghanistan oo ay ku nool yihiin xaalado boqolkiiba sagaashan dadku ay- a- aysan cunin aysan cunin cunto ku filan ama aysan haysanin ama ay heli karin waxaa jira gaajo iyo amni darro oo naxdin leh oo halis gelin karto qof waliba mid waliba midka kale inuu iskaga sii da- kaga soo baxo wadankiisa sida wadanka afghanistan wadanka suuriya iyo wadanka soomaaliya inta badan ay kasoo haajireen wadamadooda soona galayeen wadamada kale jaarka la-ah taasoo inta badan khatara ay geliyaan weliba sida khaasatan haweenka iyo weliba gabdhaha yar maadaama xeelado lagula tacaali karo ay waxyeelo ay- ay- waxyeelo ay- iminkan aysan dhigin hay-adda qaxootiyada u qaabilsan u n c r iyo hay-adda socdaalka ayaa haddana bulshooyinka inta badan walaac ay ka qabaan dadka dhibaato ay kala kulmayaan wararka ayaa sheegayan in hablaha lagu guursado in qoysaska lagu lagu ogolaado inay cunno ku iibsadaan sidoo kale qarashaad ay ka qaataan gelin karta inta badan dadka qaxootiyada ah dadka barakacyaasha ah sidoo kale ku qasbayso inay helaan keliya lacag bariga iyo geeska afrika waxaa kusoo badanaya guurka caruurta taasoo hab lagu yareeyo culayska dhaqaale ee inta badan dadka ay diiradda saarayaan keliya kaga raadsanayaan lacag qatarta xadguduubyada galmada ayaa sidoo kale waxaa iyadana qayb ka tahay inay dadka lacagi ku bedeshaan dhibaatada qofka dumarka jinsiga ah ama waa galmada ka soo gaarto taasoo inta badan awood aysan helin ama cadaalad aysan helin inta badan qoysaska xeer ay ku dhammaystaan iyadoo ka duurbida cadaaladda lacag haweenka iyo gabdhaha lagu qasbay in musaafo dheer u socdaan biyo si ay u helaan iyo waxaaba oo u soo qaataan guryaha ama dab ay ugu sheegtaan xaafadaha ayaa sidoo kale qayb ka ah inta badan dadka dhibaatada iyo tacadiyada xoogan ay soo gaaraan inkastoo baahida loo qabo barnaamijka waxaa looga badbaadinaya xadgudubyada ku salaysan jinsiga aysan weligeed ee si weyn waxba iminka looga qabin ayaa hadda dhammaan hayada qaramada midoobey unhcr dabcan qaxootiga u qaabilsan ee sheegaysa in si deg deg ah iminka wax looga qabanayo waxayna ka wanaacsan tahay in maalgelintu aysan sii socon baahida keliya caalamka markaas iminka ka taagan ee arrimaha qaxootiyada qaabkan dhibaatada xaaladana aysa cirka isku sii sharanayso kahortegida rabshadaha ku salaysan jinsiga barnaamijyada jawaab celinta labada kun saddex iyo labaatanka ah waxayna gaari doontaa ku dhowaad ilaa iyo saddex boqol afartan milyan oo lacagta doolarka mareykanka taasoo tii abid ugu sarreysay oo lagu qarashgelin doono lagu maalgelin doono si dhibaatadii faqriga iyo xaaladaha dhaqan dhaqaale wax looga qabto iyadoo la xusaya mowduuca qaramada midoobay ee lix iyo tobanka maalmood ee dhaqandhaqaale ee si loo midoobo sidoo kalena qayb looga noqdo joojinta xadgudubyada ka dhanka haweenka iyo gabdhaha un s r waxay ku boorinaysaa deeqbixiyaasha iyo taageerayaasha adeegyada lagama maarmaanka ahi inay ka hortagaan ama sidoo kale bixiyaan ka jawaabida deg deg ah xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo weliba in la joogteeyo maalgelinta barnaamijyada bini-aadinimada ee nafaqada iyo loogu baahan yahay dadka in dhammaan lagu gargaaro laguna baahiyo loogana bixiyo dhibaatada iyo xaaladaha ay kaga doorbidaan inta badan inay lacagaha qaataan taasoo keenaysa saboolnimada iyadoo kale oo lagu barakacay inta badan dadka barakacayaasha qaxootiyada ayaa lagu qasbaa sida warbixinta ay tilmaamayso inay ficilkan ay ka dambeeyaan oo ay ku qaataan inta badan lacaga dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil barnaamijka si wadajir ay u daadinayeen dhegeystayaal halkaasaan ku saafmaray barnaamijka saaxiibada aad ku mahadsantahi la socodka dhegeysiga waxaa barnaamijka si wadajir ah inoogu daadinayeen yuusuf waxaynu obolana maalinta berito haddii ay bahar cali ka noqdo xaaladaha guud ee waddanka waxaa li markaas ugu dambeeyey saaxiibada inta kahor waxay naga teganay sidaas nabadgelyo shukran shakuuran dhammaantiin